أيها الإخوة والأخوات وحفرحاض أولا له منهج أونلاين إذا إليس قدبيان فتاوى شرعية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا walaalayaal aa, sida iclaanka aad ku maqasheen caawa fadhigeennani waa fadhi aynu biidni illaahi tacaala su-aalaha dadweynaha ka yimi aynu ugu bandhigi doonno oo aynu ku weydiin doonno sheekheenna sheekh cabdikariin xasan xoosh xafidahu allahu waracaah waxaan baraarujinayaa uun kollay su-aaluhu waa fara badan yihiin mar walba wixii laga gaadhsiiye unbaa laga jawaabaya su-aasha ugu horreysa ee caawa aynu ku bilaabaynaa waxay tahay su-aal odhanaysa dadka qaarkood waxay yidhaahdaan ummadda nebi maxamed sala allah alay wasalam shirkiga dib uguma noqonayso ama wax shirki oo ka dhacaya ma jiro iyagoo u deliishanaya xadiidka nebigu sal alla alay wasalam sheeg- tilmaamay inuu shaydaanku ka quustay inay dadka musalliinta iyo ay- ee cibaadaysta jasiirat alcarab ay ku caabudaan shaydan cidaan ilaahay ahayn iyo sidoo kale xadiidka nebigu sala allahu calayhi wacala aalihi wasaxbi wasalam uu tilmaamay inaanu ummaddan uga baqanaynin inay shirki la yimaadaan laakiinuu uga baqanayo inay adduunyada ku baratamaan iyadoo axaadiistaasi la eegayo deliil ma u noqon karaan inaan ummaddani wax shirkii ka dhacaynin
alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsala allahu cala muxamadi wacala aali muxamed wasalama tasliima kasiira masalada ku saabsan ummatu muxamed ummatlijaabah ummadda nebiga rumaysee raacday wax gaalnimo ama shirki kama dhici doonaan oo cidaan allah ahayn inay caabudaan ma dhici doonto in sidaa la yidhaahdo ee sax maaha ummatu muxamed in qayb ka midii gaalowdo ama qayb ka midii allah cid la caabudo oo mushrikiin noqoto waa arrin suuragal ahaa waana arrin uu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam inay dhici doonto laakiin waxaan dhacaynin ummaddu inay wada gaalowdaa oo mushrikiin wada noqotaa iyadu ma dhacayso waayo nebigu waxau yidhi calayhi salaatu wasalaam laa tasaalu taa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaqi laa yaduruhum man khadalahum walaa man khaalafahum xataa yaatiya amrullahi wahum calaa dalik ummaddaydaa qayb ka midi kama suulayso kama baxayse way ahaanaysaa qaar xaqa ku sugan oo ku qaalib oo ku gacan sarreeye oo loogu gargaarayo oo loogu hiilinayo iyadaanu dhibaynin cidda markaa khilaafta oo baatil ku dhacda iyo cidda hoojisa oo u gargaari weyda oo iyadoo xaqii garanaysa xaqa u hiilin weydaa labadaasi iyagaan waxba yeelaynin ayay xaqii ku gacan sarreeyaan looguna hiilinayaa kuna sugnaanayaan marka mar walba daa'ifo muxiqo ah oo xaqa ku sugan oo islaamnimadii iyo xaqii ku sugan mar walba waa la helayaa ilaa laga gaadhaayo dabaysha lasoo dirayo aakhiru zamaanka ee qiyaamada ka soo horraysa oo sababteeda nafta lagaa qabanayo qof kastoo muuminba ah marka intaa wixii ka horreeya ummadda islaamka ah cid waxa weeye xaqa ku sugan mar walba waa la helayaa lana waayi maayo marka ummaddu ma wada gaaloobayso laakiin qayb ka midii inay gaalowdo waa suuroobi kartaa nebiguna waa sheegay calayhi salaatu wasalaam oo waxauu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yadhabu alleylu wannahaaru xataa tucbad allaatu walcuza xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey habeenkiiyo maalintu tegi maayaan ilaa laata iyo cuso dib loo caabudo rasuulullaahi muxamed baa yidhi sidaa wuxuu kaloo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa taquumu asaacatu xataa tadariba alayaatu nisaa'i dawsin calaa dilkhalasa xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey waxa uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qiyaamadu kici mayso ilaa dumarka reer daws daws waa qabiiladii abu hurayra ahaa qabiilada reer daws dumarkeedu ilaa ay markaa ee dabada u ruxaan oo markaa waxa weeye sanamka dulkhalasa la yidhaahdo ay isu ruxaan sanamkaasna wuxuu ahaa markaa sanamkii waagii hore ay caabudi jireen qabiilada daws la yidhahdaa intayna islaamin xadiiskaana muslim baa saxiixa ku soo wariyey marka aakhiru zamaanka inay u noqon doonaan sanamkii inay dib u caabudaan reer daws cid ka midii inay u noqon doonto cibaadadii sanamka ay caabudayeen ayaa markaa xadiiskuna tilmaamaya axaadiis kale oo sheegayaana waa jiraan oo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qiyaamadu kici mayso ilaa qaybo ummaddayda ka midii ay haleelaan mushrikiintu ay gaaloobaan qabaa'il ummaddayda ka midina ay sanamada dib u caabudaan xadiiskaasina waa saxiixo barqaani baa ku soo wariyey fii mustakhraji saxiixi muslim ayuu ku soo wariyey waa midda kale saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam iyagoo jooga ayayba dhacday dadka qaarkood inay shirkigii u noqdeen oo gaaloobeen oo markuu nebigu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam carab fara badan baa ridowday qaarkoodna ay ku laabteen cibaadatalawthaan markii horena muslimiin ahaa waa tii abuubakrin isidiiq iyo saxaabada kaleba ay la dirireen oo la dagaalameen waata marka waxaa la yidhaha riddatun walaa abaabakrin laha waata la yidhaahdo marka waxa weeye abuubakar ayaa maalintaa u quturay oo la dagaalamay ilaa markaysaa waxaan yacni markaa ay ku soo noqdeen islaamnimadii ay ku soo noqdeen qaarkood cibaadatul awsaankii bay dib ugu laabteen oo dib u caabudeen saxaabadii nebigu sala allahu alayh wasalam waa ku ijmaaceen inay kuwaasi mushrikiin yihiin oo ay gaaloobeen wayna la dirireen way la dagaalameen ilaa diinkii dib ay ugu soo laabteen wa kadalika wakhtigii caliy bnu abi taalib dadka qaarkood oo ahlulislaam ahaan jiray ayaa iyaguna markaa gaaloobay oo cali bay ka yeesheenba ilaah oo markaa waxa weeye ay yidhaahdeenba ilaah weeye asalkana islaamnimay ku sugnaan jireen waa kii cali markaa dabeed godadka u qoday dabka ku shiday dabeedna dabka ku guraay lamaa ra'aytu alamra amran munkara ajajtu naarii wa dacawtu qambara waata laga sheego cali inuu yidhi markaan arkay arrin aad u fool xun markaan arkay dabkaygii baan shiday qambarna waan u yeedhay qambar waxa weeye waa sarkaalkii haystay ciidanka yacni markaa cali ee markaa dabka ku guraaya nimankaa markaa gaaloobay cali ilaaha ka yeeshay iyadoo raadkii nebiguba sii qoyan yahay oo khulafaau raashidiinkii qaarkood ay joogaan oo asxaabtii nebiga sala allahu alayh wasalam badankoodii ay nool yihiin ama in badanoo ka midii ay nool yihiin ayay qaarkood marka waxa weeye shirki ku dhaceen oo cali ilaah ka dhigteen markaasaa waxa weeye calina sidaa u laynayey markaasaa dad waxay odhanayaan waxa weeye shirkigu ummaddan kama dhacaayo waxay saxaabadu markaa sameeyeen maxay ahayd eeay saxaabadu ku ijmaaceen ma xaqdarru kula dagaalamay abubakar iyo saxaabada kaleba yacni qoladii riddada iyo qoladii cibaadatul awsaanka ku noqotay ma xaqdarru kula dagaalamay cali bnu abi taalib ma xaqdarru ku laayey dadkii markaysaga ka ilaah yeeshay yacni markaa ma xaqdarru ku laayay asalkooduna islaamnimo ay ahaan jireen waatuu cabdullaahi bnu cabbaas wuxuu ku inkiray yacni dabka inuu ku gubay oo wuxuu yidhi aniga haddaan ahaan lahaa buu yidhi cabdullahi bnu cabbaas baa odhanaya dab kuma gubeen laakiin waan dili lahaa buuhi oo seef baan ku dili lahaa waxaan ugu dili lahaa seefta man baddala diinahu faqtuluuh xadiiskii nebiga sala allahu alayh wasalam camalfalaan ku camalfalaayo kii diinkiisa beddela oo diinka ka laabtaa dila ayaan ku dhaqmi lahaa laakiin dab kuma gubeen waayo xadiiska nebigaa diidaya fa innahu laa yucadibu binnaari ilaa rabu nnaar dab waxba kuma cadaabo kii dabka u saaxiibka ayaa dabka lahaa ee u rabbiga ahaa mooyaane oo allah ahaa mooyaane inay dadku dab wax ku cadaabaan yacni waxaa ma aha markaa dab kuma cadaabeen buuri marka wuxuu ku inkiray inuu dab ku gubay cali ayuu ku inkiray ee asalka dilkooda ma inkirin marka nusuustii iyo ijmaacii saxaabada ayaa sidaas masalada ugu sugan marka axaadiistan la tilmaamayo ay dadka qaarkood daliishadeen oo tilmaamaya ina shayطaana qad ayisa an yacbudahu lmusaluuna fi jaziirati alcarab walakin fi taxriishi baynahum xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey waxay culammadu ku xambaareen in laga tilmaamayo shaytaanku wuxuu ka quustay dhammaan ummaddu inay wada gaalowdo ayuu ka quustay laakiin qayb ka mida yacni markaa lagama tilmaamayo wejigaa culamada qaarkood baa kaga jawaabay wakadalika xadiiska kale tilmaamaya wallahi ma akhaafu calaykum an tushrikuu bacdii ilaahay baan ku dhaartay idinka baqi maayo dabaday inaa shirki ku dhacdaan oo gaalowdaan idinka baqi maayo uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam culammadu waxay ku xambaareen shuraaxulaxaadiis sida xaafid ibnu xajar iyo nawowi iyo culammada kaleba in laga tilmaamayo ummaddu jumlatan inay wada gaaloobaan yacni taasaanu nebigu uga baqaynin taanu uga baqayn waa kulligood ummaddu inay wada kufriyaan oo wada gaaloobaan taasaanu uga baqayn laakiin qayb ka midii inay gaaloobaan taasi markaa ma soo gudagelayso shuraaxda axaadiistuna sidaas waa caddaysay jawaab labaad xadiiska markaa ina shayطaana qad aysa an yacbudahu lmusaluuna fi jaziirati alcarab waa kaga jawaabeen culammadu oo waxay yidhaahdeen wejiga labaad waxaa la odhanayaa shaydaanku qeybka ma oga waxa dhici doonana kama warqabo waxa dhici doona wuu malaynayaa markuu arkay waxa weeye taacada iyo wanaagga iyo cibaadada iyo tawxiidka ay ku sugan yihiin markuu arkay ayuu wuxuu maleeyey shirki inay dib ugu laabmi doonin saasuu maleey malihiisuna marna wuxuu noqonayaa mid asiibaya oo ku beegmaya sidii saxda ahaa marna wuxuu noqonayaa mid khata noqonaya marna waa rumoobaya marna ma rumoobayo waatuu allah yidhi walaqad sadaqa calayhim ibliisu dannah marka wuu malaynayaa qaybka kama warqabo lama odhan yacni waxa weeye ilaahay baa ka quusiyey oo u sheegay inayna dhici doonin lama odhan yacni saasaa loo sheegay ee isagaa sidaa maleeyey dabeedna ka quustay dannigiisii buu ahaa dannigaana waa ku khata'ay oo waa ku gafay oo sida marka uu malaynayay si khilaafsan baa dhici doonta oo run waxa ah warka uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ayaa run ah marka ummaddan shirki waa ka suuroobi karaa oo qaarkood waa gaaloobi karaan mushrikiin waa noqon karaan qaar awsaanta iyo xabaalaha caabudo way noqon karaan qaar sanamada caabudo way noqon karaan laakiin kulligood inay wada gaaloobaan ma dhacayso ilaa waxa weeye ummatulislaam marka ay yacni dhammaan nafta laga wada qabanayo dadku gaalo isugu baxayaan la gaadhayo dabayshaasi ay soo dhacayso qiyaamada ka horraysa wakhtiga ka horreeya ummaddu marka isuguma baxayso kulligood gaalo ma wada noqon doonaan laakiin qayb ka midii inay noqoto maanic ku sugani ma jiro wax mustaxiil ka dhigayaana ma jiro laa caqlan walaa sharcan adiladuna saasay u sheegtay u bayaamisay inay bacdi ummadda ka mida shirki ka dhici doono wallahu aclam
jasa allahu sheekh khayr aljazaa wa baaraka allahu fiih su-aashanna waxay odhanaysaa miyay jirtaa in bacdu salaf ay awileen sifaadka sida ibnu cabbaas radia allahu canhu markuu ka warramayay hadalka allah subxaanahu wa tacaala yidhi yowma yukshafu can saaq iyo sidoo kale imaamu maalik oo imaamu axmed ay ka yidhaahdeen hadalka alla yidhi wajaa'a rabbuk iyo hadalka nebiga sala allahu calayhi wacala aalihi wasaxbihi wasalam yanzilu rabbuna xiina yabqa hulutu lleyli alaakhir uu imaamu albukhaari sidaasoo kale inuu awilay haddii ay dhacdaba in a'immadaas iyo ay ka sugnaatay selafka qaarkood inay aayaadkaas iyo axaadiistaasi awileen miyaan la odhan karin ta'wiilku iyo sifaadkoo la awilaa waa madhaba ay selafkii lahaayeen ama badh ka mid ah selafkii calal aqal ay lahaayeen
alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wacala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira kollay su-aashani waxay xidhiir la leedahay muxaadaradii aan galay ee ku saabsanayd manhaju salafi saalix fii sifaati illahi tacaala markaa ishkaal ka iman kara ama dadka qaarkood ku yimi ayay su-aashu ku saabsan tahay ishkaalkaasoo odhanaya salafka qaarkood waxaa laga sheegay sifaadka ilaahay wax ka mida inay awileen tusaalayaal baana hadda laynoo sheegay marka haddii ay sugnaato aahaarta selafka qaarkood laga soo warinayo saxaabo iyo taabiciin iyo a'immaba leh oo wax ka mida la mihaaliyey miyaan la odhan karin taawiilka sifaadka ilaahay la awilaa bimacnaa daahirkeeda laga leexiyaa oo sida ka muuqata ee soo degdegaysa si aan ahayn loo leexiyaa oo yad loo awilo qudro in looga jeedo weji loo awilo daata in looga jeedo nusuulka loo awilo raxmadda ilaahay inay soo degayso imaatinka loo awilo amarka ilaahay inuu imanaayo yacni miyaynay noqonayn madhab ay salafku qabeen ama bacdigood ay qabeen miyaynay saa noqonayn hadday sidaa noqotona miyaanay markaa noqonayn wejigan iyo wejiganba waa jiraanoo labaduba salafku waa qabeene hawinuu calaa anfusikum yaa ha isjiddaynina jawaabtu waxay tahay hadallada laga sheegaayo salafka qaarkood oo la odhanaayo sifaadka ilaahay bay daahirkooda ka awileen aqwaasha noocaasi ma sugna qaarkoodna kuma saabsana mawdic ay markaa sifadii ay awilayaan kuma saabsana meelaha markaa mawaadicda sifada ku saabsanna oo ku daahira in sifo looga jeedana ta'wiilkaasi ma sugna cala sabiili mihaal cabdullaahi bnu cabbaas waxaa laga sheegay inuu awilay yowma yukshafu can saaqa oo wuxuu idhi saaqa shiddadaa looga jeedaa ashiddah ayaa looga jeedaa taa jawaabteedu waxay tahay fii luqati alcarab saaq shiddo waa loo isticmaalaa aayaddana erayga saaq mudaaf ma ahaynoo saaqihi aayadda kuma sugnayn mucarafna ma ahaynoo cani saaqi lama odhan ee waa la nakireeyo can saaqin baa la yidhi daahirka aayadda markaad la eego waxay aqbalaysay in saaqa loo jeedo saaqullah iyo in loo jeedo yacni saaq kale loo jeedo waayo munakkar buu ahaa saaqu laakiin xadiidka nebiga sala allahu alayh wasalam ee saxiixa ayaa caddeeyey yakshifu rabbunaa can saaqih oo idaafada markaa keenay yacni damiirka loo idaafeeyey can saaqihi cabdullaahi bnu cabbaas maadaama xadiidka nebiga sala allahu alayh wasalam ee can saaqihi sheegayaa aanu soo gaadhin aayadduna ixtimaal ku sugan yahay daahir kuma ahayn inay sifanimo looga jeedo mid daahira ma ahayn sariixna kuma ahayn daahirna kuma ahayn waayo saaqu munakkar buu ahaa mudaaf iyo mucaraf midnaba ma ahay mid la macrifeeyey iyo mid la idaafeeyey midnaba ma aha taasi waa qodob marka sida iyo sidaba way aqbalaysa weji aqbalayso luqada carbeed lagu yaqaano aanu ku fasira daahirna markaa kuma ahayn in sifanimo looga jeedo laakiin xadiidkaa caddeeyey sifanimada lamana sugi karo xadiiskaasi inuu soo gaadhay cabdullaahi bnu cabbaas waa qodob qodobka labaad waxay tahay qiraa'ada uu akhrin jiray cabdullaahi bnu cabbaas waa ka duwantahay jamaahiirulmuslimiin qiraa'aday akhriyaan yowma takshifu can saaq ayuu akhrin jiray bitaa'i kutubu tafaasiir oo dhan u noqo asaaniidda lagu soo wariyey kutubulxadiis u noqo isagu wuxuu akhrin jiray bitaa'i buu akhrin jiray ilaahayna ta'niis laguma sifeeyo qiraa'adu isagu akhrin jiray ee uu isagu hayey ee qur'aannimo uu akhrin jiray oo lagu xambaarayo nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu marka waxaa ka maqlay ama cidi uga soo warisay waxay ahayd yowma takshifu can saaqin ilaahayna ta'niis laguma sifeeyo taasuu marka waxa weeye yidhi saaqa waxaa looga jeedaa shiddada saas aawadeed ta'wiiluu aayad sifo awilay saasaynay u jirin yacni ruuxuna wuxuu mukallaf ku yahay wixii soo gaadhuu mukallaf ku yahay ya liundirakum bihi waman balaqa waxaan soo gaadhin maxay kuu soo gaadhi waayeen lama yidhaahdo sidaas aawadeed taasi mawdicii saasay uga barbarsantahay waa qodob amaa hadallada ku saabsan imaam axmed iyo imaam maalik ayaa yidhi waja'a rabbuk waxaa loo jeedaa waja'a amru rabbik waxaa la odhanayaa asaanidaasi ma sugna oo waxa weeye imaam maalik asarka saa laga soo warinaya waa daciif dacfigiisuna waa cad yahay waxaana markaa ku sugan rag marka waxaa majaahiil ah iyo qaar marka waxaa ducafo ah oo jaamic ibnu sawaada waghayruhu baa ku sugan yacni kutubu taraajim baa laga eegi karaa sanadka waxaa markaa soo aroorinayaa ibnu cabdilbar kitaabkiisa attamhiid marka waxa weeye sanadka noocaasi waxa waa sanad daciifa marka kama sugna imaam maalik waa qodob imaam axmed ayaa yimi imaam axmed wa jaa'a rabbuka inuu ku fasiray wa jaa'a amru rabbik bayhaqi ayaa wuxuu yihi isnaadku waa saxiix isnaadku waa saxiix laakiin culammada xanaabilo waa ka hadleen oo waxay yidhaahdeen riwaayada waxaa la tafaruday xambal baa la tafaruday xambalna siqo waa ahaa laakiin lahu haraa'ib haraa'ib buu leeyahay uu marka waxa weeye isagu la gaar noqday marka wakhtiguu kharaa'ibtiisii la tafarrudo oo sida marka waxa weeye dadka badan ee siqaaddii soo wariyeen si ka duwan uu soo wariyo walow siqaba ha ahaadee waa la daciifiyaa saas aawadeed baa a'immada markaysa markaa qaarkood ay tilmaameen riwaayadani waxay khilaafsan tahay riwaayaadka kale ee faraha badan leh ee ka soo arooray imaam axmed ee uu markaa aayadda waja'a rabbuk iyo aayadaha sifaadkee kaleba uu daahirkooda ku dareerinaayo sidoodana u daynaayo aanu awilayn taawiilkana marka uu diidaayo uuna leeyahay sideeda u suga kuwaas ayaa marka waxa weye riwaayaadka kala badan riwaayadana way khilaafsan tahay tanna waxay ka mid tahay min tafarudaatihi wa haraa'ibih yacni marka xambal tafarudaadkiisii iyo kharaa'ibtiisii ayay marka ka mid tahay taana saas yadaa bay yidhaahdeen culammada markaa xanaabilo culammada qaarkood waxa weeye waxay markaa yidhaahdeen cibaaradan munaadaradii qur'aanka ku saabsanayd markuu ka doodayuu hadalkan yidhi waxaanu idhi lilictiraad uu ku bushinaayo qolyihii marka waxa weeye la qabay qur'aanku waa makhluuq ee liltaqriiri walictiqaadi uma odhan oo marka waxa weeye ay markaa sheegeen oo waxyaalaha qaar soo arooriyeen ayuu idhi sidaa halkaaba uga odhan jirteen taas masalan qur'aanku waa makhluuq bay qabeen qoladii markaa jahmiyad iyo muctasiladu una doodayeen dadkana ku khasbayeen xukunkiina marka waxa weeye ay u heleenoo boqorradii ay ka dhaadhiciyeen dabeedna ay noqotay dadkii inay ku ciqaabaan waxay markaa soo qaateen xadiiska ku saabsan qur'aanka ayaa imanaya suuratu lbaqara iyo suuratu aali cimraan baa aakhiro imanaya kaannahumaa ghayayataan wa hamaamataan yacni marka xadiiska markaa tilmaamaya markaasaa waxay yidhaahdeen yacni waxa weeye miyaan markaa laga qaadan in qur'aanku inuu makhluuq yahay markaasuu dabeedna marka waxa weye cibaaradan oo kale culamada qaar ay yidhaahdeen tan buu markaa ku jawaabay oo sidaa halkaa uga odhan jirteen yacni markaa amarkiisa imanaya sawaabkiisa imanaya maxaalkanna u odhan weydeen caynkaasoo kale markaa ictiraad ahaan buu u keenay bacdu yidhi waa jira calaa kulli xaal muctamadku waa sida hore yacni xadiiskaabaa la yaqaanaa riwaayaadku hadday iskhilaafaan oo cidda siqada ah ee dadkii ka siqanimada badnaaya ama jamaca ahaa ama ka xoogga badnaa markay khilaafaan ay si la gaar noqdaan shaad bay noqotaa marka shaadka laga hadlayo maxaa shaadka lagu tacriifiyaa mukhaalafatu siqati aw isaduuqi liman huwa awsaqu minhu ciddii lagu kalsoonaa cid ka siqanimo badan markuu khilaafo oo uu si gaara isagu la gaar noqdo la faquuqmo dee sidaa waa la daciifiya waxa la waa shaad baa la yidhahdaa maxfuudkuna waa sida kale ayaa la yidhahdaa markaa sidaas aawadeed taana saasaan xujo ugu jirin amaa markaa bukhaari warka laga sheego ah marka waxa weye raxmada ilaahay ayaa markaa soo degaysa ayuu yidhi ama a'immo kale laga sheegayo iyadu ma sugna bukhaariga oo xadiiska uu ku soo wariyey yanzilu rabbunaa yacni markaa cibaarada noocaasina kuma sugna xaafid ibnu xajarna wuxuu sheegay nusakha bukhaariga oo dhan nuskho sidaa qoraysoo raxmad uu ku fasirayo marnaba inayna jirin sidaas aawadeed mid sugan saasaynay u ahayn calaa kulli xaal waxay tahay cibaaro kale aan ku daree cibaaro kaleoo laga soo warinaayo imaam axmed oo ah laa kayfa walaa macnan lafteeda tafwiidkay qaarkood u deliishadeen inuu marka uu yidhi waxa weeye saasaa loo sugayaa laa kayfa walaa macnan yadana waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo walaa macnan mar haddii la yidhi tafwiidkii macnaha miyaynay markaa tilmaamayn ee aad diidayseen tafwiid mutlaq ee odhanayseen tafwiidulkayf bas weeye salafku tafwiidkay qabeen bimacnaa sifaadka ilaahay in allah looga hadho allah loo bandhigo oo la yidhaahdo isagaa og kayfiyada keliya kuma gaarahee macnaha laftiisu waa soo gelayaa miyaynay sidaa noqonayn jawaabtu waxay tahay ma noqonayso waxaa la odhanayaa asbit ilcarsha sumanqush marka hore riwaayadan sug baa la odhanayaa riwaayadan lafteeda waxaa la tafaruday xambal baa la gaar noqday marka iyaduna waxay ka mid tahay kharaa'ibtiisii bay ka mid tahay waa qodob riwaayaadkii kale uu ku sugaayey imaam axmed ee uu lahaa waa xaq oo sidoodaa loo sugayaa oo loo isbaatinayaa oo loo sugayaa oo loo marinayaa oo loogu dareerinayaa oo lafdiga iyo macnahaba in saa loo sugayo xaq yihiin uu tilmaamayey yacni markaa ayaa yacni markaa la ictimaadaya la cuskanaya ama riwaayadani waxay noqonaysaa iyadu markaa shaadda siday culamada qaarkood mareen waa midda labaade macnuhu mar wuxuu noqdaa macno caam ah marna wuxuu noqdaa macno khaas ah macnaha caamkii waa aslulmacnaa macnaha khaaskiina waa kunhigi iyo xaqiiqadiiyo kayfka ayaa marka waxa macna alkhaas u noqonaya marka hadday markaa sugnaatoba macnaha la nafyinaya wuxuu noqonayaa almacna alkhaas laa almacna alcaam wa ilaa aslulmacnaa salafku waa garanayeen waana fasirayeen waana ku xambaarayeen waana u ictiqaadinayeen cidda marka waxaa diidda oo sida marka waxa salafku ku xambaareen ee u mariyeen daahiran yacni ay u mariyeen lafdan wa macnan ay yidhahdeen amiruha kama jaaءat bila kayf imraarkaasina uu yahay imraaru lafdin wa imraaru macnan xagga lafdiga ee macnahaba in sidiisa loogu dareerinayo loogu xambaarayo loogu socodsiinayo yani waxa weeye macnaha kaas way garanayeen marka maadaama ay taa garanayeen oo ay ku tadabburayeen oo ay ictiqaadinayeen oo macnaha aynay ka shakinayn oo ay isbaatinayeen waxaa lagu xambaarayaa low habata hadduu sugnaado in la yidhaahdo waxaa loo jeedaa almacna alkhaas oo kunhiga iyo kayfka iyo xaqiiqada ah in laga tilmaamaayo laakiin aslulmacnaa oo macnihii caamka ahaa alfaadan macnaheeda waa miday garanayeen oo ictiqaadinayeen oo sugayeen laakiin culamada qaarkood waxaabay yidhaahdeen cibaaradaas imaam axmed kama sugna oo waa shaado oo kharaa'ibtii xambal ayay markaa ka mid tahay riwaayaadka ciddii ka siqanimada badnayd ee ka badnayd riwaayaadkoodiina way khilaafsan tahay sidaas aawoodee muctamadka iyo maxfuudku wuxuu noqonayaa riwaayaadka kale sida ku sugan ayuu noqonaya wallahu aclam
jaza allahu sheekh khayr aljaza wa baaraka allahu fiih su-aashanna kolley xidhiidh waxay la leedahay sifaadka su-aalo badan oo sifaadka ka hadlayaana way jiraan oo muxaadaradii sheekhu uu ka galay misru nakhiil ee ka soo noqday saa'ilkani waxa uu yihi waa maxay macnaha ay a'immadu uga jeedo hadalka ay yidhaahdaan adtashbiihu an taquula yadun ka yadii tashbiihu waxa weeye inaad tidhaahdo gacan gacantayda la mida sidoo kale suuragal miyay tahay ama sax miyay tahay in la yidhaahdo tashbiih waxa noqonaya inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala sifaadka aad u sugtoo tidhaahdo sifadaasi ilaahay waa ku sifaysan yahay xaqiiqatan mar haddaad kelmaddaa xaqiiqatan raaciso miyaanay noqonaynin tashbiih luuqadda carabidana miyaanay keensanaynin kelmaddaasi tashbiih miyaanay sidoo kale noqonaynin inaanay wax faa'iidii ku jirin inaad mar haddaad tidhiba xaqiiqatan buu ilaahay ugu sifaysan yahay sifadaasi in aad ka nafido ilaahay tashbiih oo tidhaahdo biduuni tashbiih ama laa tashbiiha tidhaahdo miyaanay noqonaynin waxaan faa'iido ku jirin afiiduuna baaraka allahu fiikum
alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wcala aali muxamed wa sallama tasliima kaiira su-aashani waa su'aal muhim ah waana su'aal ishkaal gelin karta walaalaha qaarkood jawaabteeduna waxay tahay tashbiiha sida culammada ahlusunna waljamaaca ay u yaqaaneen ee a'immadii u fasireen tashbiihu ma aha inuu lafdigu ama magacu iswaafaqo oo in lafdigu lafdiga la mid noqdo ama magaca sifadu magaca sifada la mid noqdo ama isimka ilaahay isim makhluuq uu la mid noqdo iyadoo isimkaasina uu yahay mid lagu itlaaqi karo allah iyo makhluuqaba ma noqonayso tashbiih noqon mayso waayo culammadu qaacid ahaan waxay yidhaahdaan itifaaqu alasmaa'i laa yaqtadii itifaaqa almusamayaati walxaqaa'iq magacyadu inay iswaafaqaan ma keensanayso in xaqaa'iqda iyo musamayaadka lagu magacaabayaa inay iswaafaqsan yihiin tamaaman kama dhalanayso masalan nebiga waxaa lagu sifeeyey calayhi salaatu wasalaam ra'uuf iyo raxiim oo muuminiinta u dhimrin badan yahay oo u naxariis badan yahay oo raxiim u yahay haddana asmaada allah waa isku itlaaqay inuu ra'uuf yahay inuu raxiim yahay allah wuxuu isku magacaabay xay allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum haddana makhluuqaadka qaarkood wuxuu ku itlaaqay alxay yukhriju alxaya min almayit weliba al baa la geliyey alxaya allah wuxuu isku itlaaqay samiic iyo basiir inuu yahay wa kaana allahu samiican basiiraa haddana waxa weeye aadamiga wuxuu ku sifeeyey fajacalnaahu samiican basiiraa waxaanu ka yeelay yacni bini aadamka ama aadam samiican mid maqal badan oo basiiran arag badan marka lafdigu inuu iswaafaqaa keensan mayso tashbiih inay tahay wakadaa qadar macnaha ka midii inuu ka dhaxeeyaana tashbiih keensan mayso oo hadda lafdigan yacni waxa weeye iyo lafdiga kale ee marka waxa weeye allah lagu itlaaqaayo samiic iyo samiic caliim iyo caliim dee waxbaa ka dhaxeeya yacni taasi waxay keensanaysaa alqadru almushtarak markay culammadu sheegayaan waa ka keensanaya fahma almacnaa macnaha in la fahmo waa ka keensanaya culammaduna waxa weeye dhammaan waa dee oggol yihiin sidaas qolyaha ashaaciradu waa idiraabeenoo marna qadarka mushtaraka ah waa sugaan marna waa nafyiyaan waa mawdicay ku idiraabeen waa u soo noqon doonaa insha allah marka culammadii ahlu sunna maxay ku magacaabeen tashbiiha waynagii akhrinay naskii imaamu tirmidi uu ka soo naqliyey isxaaq ibnu ibraahiim isxaaq ibnu raahuuya oo a'immadii ka mida salafka sida uu tashbiiha ku fasiray waxaanuu yidhi tashbiihu ma aha inaad tidhaahdo allah waxaa u sugnaaday yacnii yad baa u sugnaatay iyo samci baa u sugnaaday iyo basar baa u sugnaaday ee tashbiihu wuxuu noqonayaa inaad tidhaahdo yacni yadun misla yadi ama misla yadin yacni gacan la mida gacanta markaa waxaa makhluuqa la mida markaasay waxay noqonaysaa tashbiih bay noqonaysaa imaamu tirmidi wuxuu ka soo naqlinayaa horena naska waa u akhrinaye alimaam isxaaq ibnu raahuya uu ka soo naqlinaya wuxuu yidhi marka hore hadalka isagaa wadaya kadibna wuxuu ka soo naqlinaya isxaaq ibnu ibraahiim oo laba boqol iyo siddeed iyo soddonkii hijiriga dhintay wuxuu uhi waqaala isxaaq ibnu ibraahiim inama yakunu tashbiihu ida qaala yadun ka yadin aw milu yadin aw samcun ka samcin aw milu samcin tashbiih waxay noqonaysaa markaad tihaa gacan gacan la mida gacan gacanta makhluuqa la mida ama gacantayda la mida markaasay tashbiih noqonaysa ama maqal maqalka makhluuqa la mida ama maqalkayga la mida markaasay tashbiih noqonaysaa faida qaala samcun ka samcin aw milu samcin fahada tashbiih hadda waa hadal cad yacni marka la yidhaahdo maqal la mida maqalka makhluuqa markaasay waxay noqonaysaa tashbiih bay noqonaysaa wa ama ida qaala kama qaala allahu tacaala yadun wa samcun wa basarun walaa yaquulu kayfa walaa yaquulu milu samcin walaa ka samcin fahada laa yakunu tashbiiha hadduu yidhaahdo allah waxaa u sugnaaday yad iyo samc iyo basar oo aanu kayf gudagelin inuu kayfiyad sheego oo aanu odhan markaa maqal buu la mid yahay maqal makhluuq ama maqalkayguu la mid yahay aanu odhan kaasi tashbiihi noqon mayso hadalka ayaa odhanaya hadalka imaamu tirmidi baa kitaabkiisa jaamica ee ku caanbaxay sunanu tirmidi ku odhanaya imaamu tirmidi imaamu tirmidi ma wuxuu ahaa mushabbih buu ahaa hadduu mushabbih ahaa mushabbihadu waa gaale maxaa kutubtooda loo akhrinaya a'immada ya hadduu mushabbih ahaa ilaahay khalqigiisa ku shabbahayaa maxaa mushabbih wixiisa lagu falaya wuxuu soo weriyey ma kalsooni buu leeyahay soo mushabbihu gaal ma aha alimaam isxaaq ibnu ibraahiim marka uu tilmaamayo sidan caqiidadii ahlusunna waljamaaca iyo caqiidadii a'immadiiyo salafku ka hadlaya marka waxa weeye tashbiiha waxa noqonaya waxaa noqonaya saasay u kala caddahay oo waxa weeye marka a'immadu u kala caddeeyeen waxaase laynoo sheegay oo imaamu tirmidi laftiisu inoo sheegay a'immada kale kutubulictiqaad allifay ee salafka ahina iyo kuwii dariiqadooda raacaybana ay sheegeen cidda sifaadka in la isbaatiyo sugista sifada la sugaayo yadba haddaad sugto tashbiih baad ku dhacday samci iyo basar haddaad sugto tashbiih baad ku dhacday weji haddaad ilaahay u sugto tashbiih baad ku dhacday cidda tidhaahdaa waxay ahayd jahmiye iyo muctasilay ahayd imaamu tirmidi halkan laftiisa waa ku sheegay oo wuxuu yidhi wa ama aljahmiyatu fa ankarat hadihi alriwaayaat axaadiista nusuulka iyo axaadiista sheegaysa sifaadka ilaahay buu sheegaya wa qaaluu hada tashbiih waqad dakara allahu caza wajala fii gayri mawdicin min kitaabihi alyada walsamca walbasar fata'awalat aljahmiyatu hadihi alaayaat hadihi alaxaadiisna waxa weye nusakha qaar baa qoraya oo nusakha tirmidi baa kala duwan oo qaarna hadihi alaayaat bay qorayaan qaarna hadihi alaxaadiis ayay markaa qorayaan fafasaruuha cala gayri ma fasara ahlulcilm marka waxaa laynoo tilmaamayaa cidda marka waxaa isbaatka ahlu sunne tashbiiha ku gantaa inay ahayd yacni jahmiye inay ahaayeen yacni jahmiye inay ahaayeen taasaa markaa laynoo sheegay marka waxaa weeye da dariiqadii jahmiyada iyo muctasilada in la raaco ma ahee a'immadii iyo salafkii waddadoodii in la raaco weeyaan sidaasaa markaa lagu badbaadayaa sidaasayna dadkii hore ku badbaadeen sabiilulmu'miniinkiina weeye sabiilulmu'miniinka markaa waa in la raaca aan u soo noqdo yacni lafdiga in la yidhaahdo marka sifadan la sugo xaqiiqa haddaad raaciso tashbiih baad ku dhacday waxa isweydiin leh lafdiga xaqiiqada ma makhluuqaa la gaara haddaad tidhaahdo ilaahay waxaa u sugnaaday samci xaqiiqiyaa u sugnaaday oo ilaahay maqal baan u sugayaa samci xaqiiqatan basar baan u sugayaa xaqiiqatan waxaan u sugayaa cilmi baan u sugayaa xaqiiqatan weji baan u sugayaa xaqiiqatan gacmaan ilaahay u sugayaa laba gacmood xaqiiqatan ma tashbiih baa lagu dhacay xaqiiqada yaa makhluuqa siiyey oo ilaahay xaqiiqada u diiday maxaa sifaadka ilaahay majaazi ka dhigay sifaadka makhluuqana xaqiiqo ka dhigay ya sow ilaahay daata xaqiiqii uma sugna makhluuqana dawaat xaqiiqii uma sugna labada xaqiiqana waa kala duwan yihiin waayo xaqiiqada khaaliqiyo xaqiiqada makhluuqa kala duwan mid walibana waa xaqiiqo yacni allah waxaa u sugnaaday xaqiiqo isaga u gaar ah makhluuqana waxaa u sugnaaday xaqiiqo makhluuqa u gaara sifaadka marka ilaahay waa sifaat xaqiiqo ah oo allah ugu sugan xaqiiqadaasina tashbiihi keensan mayso ee makhluuqana waxaa u sugnaaday sifaat xaqiiqiya u sugnaaday xaqiiqadaasina tashbiihi keensan mayso culammada ahlu sunnana sidaasay qabeen waa innagii hore u soo naqlinay naska uu sheegay ibnu cabdilbar waa imaam ka mida a'immadii hore afar boqol iyo saddex iyo lixdankii hijriga ayuu dhintay waa min culamaa'i qarni alkhaamis waxa uu tilmaamayaa sifaadka ilaahay inay ahlu sunna isla oggol yihiin inay xaqiiqi yihiin oo ijmaac buu ku soo naqlinaya wuxuu ku soo rarayaa culammadii ahlu sunna dhammaan inay saa isku waafaqeen oo wuxuu odhanayaa ahlu sunnati mujmicuuna cala aliqraari waxaa odhanaya waa ibnu cabdilbar saaxib atamhiid kitaabkiisa attamhiid ee muwata'a maalik uu ku sharxayo ayaanu ku odhanaya qarnigii shanaad buu markaa waxaa nool yahay oo dhintay afar boqol lixdan iyo saddex nawowi wuxuu dhalan doonaa berigaa marka waxaa weeye qarni iyo badh dheeraad dabadeed buu dhalan doonaa waa lix boqol iyo koob iyo soddonkii buu dhalan doonaa marka waa dhashay horuu dhashay waayahay marka wuxuu yidhi ibnu cabdilbar waxa uu yidhi ahlu sunnati mujmicuuna cala aliqraari bisifaati alwaaridati kulliha fi alqur'aani walsunnati waaliimaani biha wa xamliha cala alxaqiiqati la cala almajaaz u fiirsaada ahlu sunne waxay ku ijmaacsan yihiin hadda ma aha bacdigood baa qaba qayb ka mida qabta ma aha ahlu sunne weeye ijmaaca la sheegaya ahlu sunnati mujmicuuna waxay ku ijmaacsan oo isku waafaqsan yihiin cala aliqraari bisifaati alwaaridati kulliha fi alqur'aani wasunnati lama kala qaadin maaha bacdigood baa sidan ah waa sifaadka kitaabkiiyo sunnada ku soo arooray dhammaantood qirista la qiraayay ku ijmaacsan oo ku kalansan yihiin iyo waliimaani biha rumaynta la rumaynayo iyo wa xamliha cala alxaqiiqati la cala almajaaz iyo markaa xambaarista lagu xambaarayo lagu fasiraayo yacni markaa xaqiiqa lagu fasirayo majaaz aan lagu xambaarayn ilaa annahum laa yukayifuuna shayan min dalik laakiin shay sifaadkaa ka mida kayfiyad u sheegi maayaan wixii kayf ku saabsan waa ka gaabsanayaan walaa yaxuduuna fiihi sifatan maxsuura haddaba cidda xaqiiqada u diiddaa wa ayo imaamka inoo sheegaya ibnu cabdilbar baa inoo sheegaya haddama aragtaa wa ama ahlu lbidaci waljahmiyatu walmuctasilatu kulluha walkhawaariju fakulluhum yunkiruha walaa yaxmilu shay'an minha cala alxaqiiqa yacni jahmiyo iyo muctasilo iyo khawaarij iyo ahlulbidaca kaleba dhammaan way wada inkirayaan sifaatkaasoo way diidayaan maxay yidhahdaan almajaazu yajuusu nafyu majaaska waxaa bannaa in la nafiyo haddii majaaz markaa la sheego majaaska nafyigiisaa bannaan waxaad tihi ra'aytu asadan yarmi waxaad aan arkay libaax wax ganayaad arkay yacani waxa weye qariino waxa yarmi oo libaaxa caadiga ee la yaqaanaa wax ma gano marka inuu bini aadam libaax lagu itlaaqay inuu yahay ayaa marka waxa laga qaadanaya qariinadiina waa saabitoo waa sugan tahay waxaa la odhan karaa waar libaax maad aragay qof baad aragtay nagadaa ya yani waana runtii inuu qof arkay haddama arta almajaaz yajuusu nafyu baa la yidhahdaa marka wuxuu yidhi wa ama ahlu lbidaci waljahmiyatu walmuctasilatu kulluha walkhawaariju fakulluhum yunkiruha walaa yaxmilu shayan minha cala alxaqiiqa shay ka mida sifaadka xaqiiqa ku xambaari maayaan wa yazcumuuna ana man aqara biha mushabbih waxaynay sheeganayaan cidda qirta oo tidhaahda waa xaqiiqo sifaadkaasi inuu mushabbih yahay wa hum cinda man asbataha naafuuna lilmacbuud imaam ibnu cabdilbar baa odhanaya cidda sifaadka sugtay agtoodana iyagu waxay ku xukuman yihiin inay yihiin qaar markaa macbuudkiibaa markaa nafiyey oo diiday maadaama sifaadkiisii ay u diideen oo ay yidhaahdeen sifaatkan uma sugnaan yacni waxay noqonayaan ay ka dhigan yihiin qaar nafiyey ka dhigan yihiin waa laasimka hadalkooda ka dhalanaya laazimu lmadhabi leysa bimadhab bay yidhahdaan culammadu sida muctamadka ah madhabka waxaa ka laazimayaa yacni markaa saaxibulmadhab yacni markaa uma aha madhab uma aha oo laguma xukumayo laakiin laazimka maxaa loo sheegaa laasimka ka laazimaya waxaa loo sheegaa si loogu caddeeyo oo loogu daliishado butlaanka qowlku baatil yahay laasimka qofka sina waa loogu qabtaa sina laguma qabto markay noqonayso baabulistidlaal la caddaynaayo in qowlkiisu baatil yahay waa loo qabanayaa hadda maaragta laakiin markay noqonayso laasimka in lagu xukumo ka dhalanaya taas laguma xukumayo qowlka muctamadka ee saxiixa ah ee jamaahiirta ahlusunna waljamaca ay mareen hadduu qofka laazim kufriya hadalkiisa ka dhalanayo isagu aanu iltizaamin amaba aanu ogayn laazimka hadalkiisii inuu yahay laazimkaana aanu aqbalin oo ka raali noqon yani marka waxa weeye laazimkaasi siduu keensanayo laguma xukumayo marka marka leeyahy naafuuna lilmacbuud waa laazimkii hadalkooda waxaase hadda loo sheegayaa waa si loogu caddeeyo butlaanka qowlkooda loogu caddeeyo ayaa looga jeeda waxaan ku gabagabaynaya masalada qadarka mushtaragga abaan ishaaray qadarka mushtaraggi waxa weeye sifada yacni khaaliq iyo sifada makhluuqa innaga nidhi mid waliba waa xaqiiqo midnaba majaaz maaha weliba waxaan tilmaamayaa intanoo keliya maaha nuquul badan oo kalea jira xataa waxa weeye dee ashaacirada qaarkood baa markaa tilmaamay istiwaaga ilaahay inuu xaqiiqo yahay qurtubi waa inaga ka soo naqlinay ya waxaanu ka soo naqlinayaa imaamu alqurtubi ya saaxibu tafsiir salafkii jihatulculuwi wax inkiraa kuma jirin buu odhanayaa dhammaantood waxay ahaan jireen qaar qirayoo sugaya jihatulculuwi allah u sugaya waa siduu ka cabbiray waxaanay odhan jireen dhammaantood istawaa calaa carshihi xaqiiqatan lafdiga xaqiiqaanu markaysa markaa raacinayaa lafdiga xaqiiqo ayuu raacinaya qurdubi baa ka xikaayoonayoo ka sheegaya isagoo ashcari ah ayuu salafku inay sidaa qabeen ka sheegayaan intaa keliya ma aha cabdulqaadir aljaylaani kitaabkiisa algunya litaalib alxaq waxa uu ka odhanayaa sifaadka ilaahay inay xaqiiqi yihiin buu sheegaya waana sugaya waxaanu odhanayaa istawaa cala alcarshi xaqiiqatan saasuu odhanaya waxaanu odhanayaa korraynta allah korreeyo carshiga ka korreeyo rasuul kastuu ilaahay soo diray waa la soo diray jaylaani baa odhanaya kitaab kastoo uu soo dejiyena waa la soo dejiyey u raajico markaysaga u noqo algunya litaalib alxaq ou cabdiqaadir jaylaani u alifay adamaaragta hadallada markay taasoo kale arkeen taa dambe waxay yidhaahdeen may intaa waa lagu dhex darsaday kitaabka algunya litaalib alxaq shiku waa leeyahay laakiin intaasi waa madsuuso niman wahaabiye la yidhahdaa dhex gashaday intaa ee shiikhu intaa ma laha bal waxaa la leeyahay intaan wahaabiyeba la abuurin oo wahaabiya ayna iman maxamed ibni cabdilwahaab intaanu iman ayaa culammadii ka naqlisay sidaa uga naqliyeen nusakhii kitaabkay ku taallaa matbuucaadka markaysagaa la daabacay wahaabiya ma daabicin hadda ma aragta meeshii la doona ha lagu daabaco ama masar ha lagu daabaco ama bayruut ha lagu daabaco ama meel kale ha lagu daabaco dabco kasta waa ku taallaa dabcadan markaysa markaa haysto ee kitaabkaa ka mida ee sacuudi laguma daabicin waa dabca qadiima oo waxa weeye intaan sacuudigu lacagta helin la daabacay hadda ma aragta marka waxa weeye saasay ugu taallaa bal culammadii hore ee markaysa markaa qarniyada dhexe noolaa sida ibnu qayim waa ka soo naqlinaya saasuu usoo naqlinaya dahabi oo isaguna qarnigii siddeedaad noolaa labaduba qarnigii siddeedaad bay noolaayeen ibnu qayim wuxuu dhintay toddoba boqol iyo koob iyo kontonkii hijiriga ayuu dhintay dahabi wuxuu dhintay toddoba boqol iyo siddeed iyo afartankii hijiriguu dhintay haddama aragta labaduba waxay dhinteen intaan ibnu xajar alcasqalaani la abuurin caalamulwujuud ba aanu soo gelin labaduba waxay ku soo naqlinayaan kitaabulculuwi iyo ijtimaacu aljuyuush alislaamiya waxay ku soo naqlinayaan sidaa inuu markaa u yidhi cabdulqaadir jaylaan iyo kitaabkaa ku sugan tahay calaa kulli xaal makhtuudaadka kitaabka raajaca bal makhtuudo ay ka madhantahy la kaalaya makhtuudadii kastee kitaabkaba waa ku taallaa marka waxa weeye calaa kulli xaal yacni marka umuuruhu ay cidhiidhi ku noqdaan waxay odhanayaan intaa waa lagu dhex darsaday halkanoo keliyana maaha meelo badan bay isticmaalaan waa dasi iyo waa madsuus iyo wax la mida ayay markaysa markaa isticmaalaan markay cidhiidhi ku noqoto xujo ay waayaan ayay saas yadaa yidhaahdaan marka waxa weeye culamo badan baa sheegay eraygan xaqiiqa tilmaamay oo markaysa marka waxaan madhab kastaba markaysa waxaa leh abu cumar atalamanki oo maaliki ah oo isaguna waxa weeye wakhtiyadaa hore noolaa yacni qarnigii afraad iyo shanaad markaysa waxaa noolaa isaguna kitaabka caqiidada uu qoray saasi la-eg buu ku qorayaa sifaatka ilahay inay xaqiiq yihiinna waa sheegaya lakiin waxaabay nagaga filan dee naqliga ijmaaca la soo naqliyey ayaa nagaga filan marka waxa weeye sow allah daata u sugi maysid daatada ilaahay sow xaqiiqa ma aha mise waxaad odhanaysaa dawaadka xaqiiqigii waxay u sugnaadeen makhluuqaadka ee daatada ilaahay xaqiiqa ma aha waxa weeye siday allah ay ugu sugnaatay daato xaqiiqi ah xaqiiqadaasina isaga ay u gaar tahay oo aanta makhluuqa la mid ahayn ayaa makhluuqaadkana dawaad xaqiiqii u sugnaadeen oo iyaga u gaar ah oo aanta khaaliqa la mid ahayn wa kadalika sifaatka ilaah iyo sifaatka makhluuqana waa saasoo kale allah waxaa u sugnaaday cilmi xaqiiqiya makhluuqana waxaa u sugnaaday cilmi xaqiiqiya labada xaqiiqana isma shabahayaan allah waxaa u sugnaaday samci xaqiiqiya makhluuqaadkana waxaa u sugnaaday samci xaqiiqiya makhluuqaadka samciga leh laakiin labada samci isku mid maaha labada xaqiiqa isku mid maaha mid walba waa xaqiiqo isaga khusaynayso markaysa markaa u gaara sifaatka kalena mawduucaasaa la wada marinaya oo halkaasaa laga wada saaraya qadarka mushtaraga ah culammada waa tilmaamaya waa ka keensanaya fahma almacnaa macnaha in la fahmo macnaha in la fahmo waa ka keensanaya iminka marka cilmi iyo cilmi laynoo sheegay cilmullah iyo cilmu lmakhluuq wax ma ka dhexeeyaan mise kama dhexeeyaan nooc idraakaa ka dhexeeya laakiin labada shataana bayna alidraakayn labada cilmi waa kala tegan yihiin labada idraag waa kala tegan yihiin yacni waxa weeye qadarka yar ee fahma almacnaa keensanaya iyo waxa weeye tashbiihi markaa isku mid noqon maayaan waxaa laga tilmaamayaa khasaa'istii baa mid walba u raacaysa sifada oo khaaliqa sifaadkiisa waxaa u raacaya khasaa'ista allah la gaar yahay ee makhluuqana sifaatkooda waxaa u raacaya khasaa'ista makhluuqu la gaar yahay marka waxa weeye khasaa'istaa ku ladhan daraaddeed baa tashbiihii diidaysa oo meesha ka saaraysa yacni meesha taasaa ka saaraysa marka cilmi la tacriifinayo waa maxay marka la tilmaamayo idraaku shay calaa maa huwa calayhi shaygii in loo garto siduu yahay yacni marka waxa weye idraak jaazim oo qaatica siduu yahay loo aqoonsado waxaa la yidhahdaa waa cilmi cilmi baa la yidhahdaa markuu itlaaqan yahay macnahaasay ku dhici waxa weeye cilmi markaad itlaaqdo aanad idaafayn khaaliq iyo makhluuq toonna tacriifkiisu waa maxay waa idraaku shay calaa maa huwa calayhi idraakan jaaziman idraakan qaaican idraakan qaaican yacni saasuu ku dhacay qadarkaasi xagga iyo xaggaba ma ku sugan tahay cilmullaahi iyo cilmulmakhluuqi labada mid walba ma ku sugan tahay ha waa ku sugan tahay laakiin mid walba khasaa'is baa u raacda cilmiga makhluuqa maxduudnimadii baa u raacaysa uu maxduudka ahaa xuduudkii baa u raacaya uu soo darriyey yani waxaa yani markaa naqsigiibaa u raacaya uu naaqiska yaho wax walba makhluuqa aanu ogeyn yani daati inaanu ahaynoo allah ugu tafaduloo siiyey baa u raacaya makhluuqa ya oo waxa weeye dee makhluuqu markaa cilmi la'aan baa u horraysay waxbuu markaa ilaawayaa yani wax walba ma oga ghaybka kama warqabo cilmigiisu waa xaadisa waa soo darriyey horaynu u sharaxnay taas cilmiga allaah waa cilmi aan jahli ka hormarin waa cilmi aan nuqsaani haleeli doonin waa cilmi aan nisyaan ku iman doonin waa cilmi marka waxa weeye aan marnaba yani wax naqsiga ku imanayaa jirin waa cilmi kaamiloo wax walba uu ogyahay waa cilmi daati oo cidi ayna ugu tafadulin miyaa la odhanaya labadaa cilmi waa isshabahaan oo tashbiih baa lagu dhacay sifaadka kale oo dhanna saasaa la odhanaya ariiqaasaa la wada marinaya aan usoo noqdo ashaaciro ashaacirada qaarkood waa sugeen hal misaal baan ku gaabsanaya misaalkaasi waxauu yahay abu xaamid maxamed ibnu maxamed ibnu muxamed alghazali attuusi abu xaamid alghazaali oo shan boqol iyo shantii hijiriga dhintay kutubo badanna allifay ashcari gees ka ahaa faqiih shaaficiyana ahaa kutubo badanna allifay tasawufna ku jiray kitaabkiisa waa asmaada ilaahay ku sharxaayo waa kitaab macruufa oo la yaqaan asmaa'u ullahi alxusnaa ayuu ku sharxaya waxaa taabacday dabcada muxaqaqadee dambe maktabat lminhaaj alxadramiya maktabaddii minhaaj ee markaa waxa weeye xadaarimada ee jiddo ku sugnayd ayaa taabacday waxau odhanayaa markuu ka hadlayo masalada sifaatkiiyo asmaada waxa uu ka hadlayaa waxa tashbiihi noqonaya waxa noqonaya wuxuu odhanayaa nooca iyo maahiyada marka layskaga mid noqday tashbiihi noqonaysaa laakiin sifada lafdigan iyo lafdigan ama isimkan iyo isimkan iyo in marka ay wax ka dhaxeeyaan oo marka waxa weeye yacni taas lagu fahmayo hadal macnihiisu caynkaa yahay tashbiih ma aha laakiin tashbiiha waxa manaadka laga eegaya uu noqonayaa fi nnawci waalmaahiya ee shay xaadis oo soo darriyey iyo shay aan xaadis ahayn yacni markaa laba isku mid noqonaya ma aha xaqiiqadana iskuga midka ma aha oo nawcii iyo maahiyadii iska mid hadday taasi tashbiih noqon lahayd buu yidhi lakaana alkhalqu kulluhum mushabbiha lakaana alkhalqu kulluhum mushabbiha khalqiga dhammaan waxay wada noqon lahayeen mushabbihay wada noqon lahaayeen buu yidhi laakiin taasi tashbiih maaha yacni waxa weeye culamo badan baa markaa tilmaamay markaa yacni waxa weeye taasna qadarkaas baynu kaga kaaftoomaynaa wallahu aclam
jaza allahu shay khayr aljaza wabaarak allahu fiih su-aashanna waxay odhanaysaa ashyaada uu nebigu sal alla alay slam ka tegey ee tarkiga ah xujo ma noqonayaan baabka cibaadaadka adigoo noo sheegaya daliil qur'aanka ah ama sunnada ah ama aathaartii saxaabada ah
alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wcala aali muxamed w salama tasliiman kaiira jawaabtu waxay tahay ashyaada cibaadaadka ah iyo ashyaada aan cibaadaadka ahayn ee dunyawiga ama mucaamalaadka way kala duwan yihin ashyaada umuurta adduunyo iyo mucaamalaadka waxaa u asala ibaaxo inay iska furan yihiin oo iska bannaan yihiin wixii daliil xaaraantinimeeye mooyaane alaslu fiiha alibaaxa antum aclamu biumuuri dunyaakum waatuu nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam huwa aladii khalaqa lakum maa fi alardi jamiican allah waa ka idin abuuray waxa arlada ku sugan idinka aawadiin buu u abuuray si aa ugu intifaacdaan dhammaantood marka dee intifaacoodu inuu bannaan yaho lagu intifaaci karo baa laga qaadanaya wixii daliil reebaa waa ka hadhan yihin umuurta diiniga ama cibaadaadka iyagu waa tawqiifi asalku waxa weeye waa alxadru waa in la diidayo oo idan sharci wax loo hayo mooye aan lala imanaynin alaslu fi lcibaadaati alxadru asal waxa waa cibaadaadku inay mamnuuc yihiin wixii deliil lagu sharciyeeyey mooyaane wixii kale rabbi in lagu caabudaa inooma furo inooma bannaana waxaana markaa u deliila adilada caamkaabaa u deliila mislu qowlihi tacaala wamaa aataakum alrasuulu fakhuduuh wamaa nahaakum canhu fantahuu wuxuu rasuulku idin siiyo qaata wuxuu idinka reebana ka reebtoonaada oo ka hadha bidacana waa inaga reeban waxaad ku tidhaahdaa buu allah yidhi in kuntum tuxibbuuna allaha faatabicuunii yuxbibkum allahu wayakfir lakum dunuubakum haddaad tihiin qaar allah jecel aniga iraaca hadday raacdaan allah waa idin jeclaanayaa dembiyadiinnana waa dhaafaya raacitaanka nebiga la raacayana waxaa lagu raacayaa qawlan wa ficlan wa tarkan mid walba waa lagu raacaya daahiran wa baatinan ayaa lagu raacaya allah wuxuu yidhi laqad kaana lakum fii rasuuliillahi uswatun xasanah waxaa idinku sugnaatay rasuulka ilaahay ku dayeesho wanaagsan baa idinku sugnaatay macnuhu wuxuu u dhacayaa rasuulka ku dayda waxa lagaga dayanayana waxaa soo gelaya qawlan wa ficlan wa tarkan mid walba xagga odhaahda xagga ficilka xagga markaa tegitaanka oo wuxuu markaa cibaade uu ka tegey ee qasdan uga tegay oo maanic u diidaya aanu jirin in laga tago weeye sida wuxuu sameeyey in la sameeyo ay tahay sidaana saxaabadii nebigu sala allahu alayh wasalam waa u deliishadeen waana ka fahmeen oo tarkiga aayadda waa ka deliishadeen mucaawiya radia allaahu canhu wa ardaah xajka markuu xajiyey waxa uu sameeyey labada rugniye ee xagga markaa galbeed xigana waa istilaamo waa taabtay siduu labada xagga beri xiga u taabtay alruknayn alyamaaniyeyn siduu labada u taabtay oo u istilaamay ayuu labada kalena istilaamay cabdullahi bni cabbaas baa ku inkiray xadiisku bukhaariguu ku sugan yahiy wuxuu idhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ha taabanin nebigu ma taabanin labadan marka waxaa weeye labada gawtin ee galbeed xiga afar koonay leedahay kacbadu labada koone ee bari xiga ama yeman xiga waa la taabanayaa oo midna xajar aswadkii baa ku jiro xajar aswadkaa la istilaamaya ama la dhunkanaya midna waa koonaha koonfur bari xiga oo isagana waa la taabanayaa haddama aragta labadaba nebigu waa taabta labada gawtine xagga galbeed xiga nebigu ma taaban buu yidhi ee ha taabanin ha taaban buu yidhi iska daa wuxuu yidhi markaa mucaawiye ra'yi wuxuu ku yidhi laysa shayun min albeyti mahjuura wax beydka ka mida lagama haajirayo lagama dheeraanayo cabdullahi bnu cabbaas wuxuu deliishaday aayadda laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasanah waxaa idinku sugnaatay rasuulka ilaahay ku dayasho wanaagsan aayadda markuu deliishaday xujaa la dul saaray mucaawiye mucaawiye waa isdhiibey waa runtaa buuri ya marka saxaabadii nebigu sala allahu aleyh wasalam tarkiga uu nebigu ka tegey way deliishan jireen oo way markaa deliishan jireen baabulcibaadaat markay tahay shaygu hadduu mar qurba yahay way deliishan jireen xagga axaadiista waxaa u daliila mislu qowlihi sala allahu aleyh wasalam man axdasa fii amrina haada maa laysa minhu fawa raddun ka arrinkayaga ku soo darrisiiye waxaan ka mid ahayn waa mid lagu radinayo aan laga aqbalayn waxaa lagu soo darrisiinayana waxaa ka mid a dee ashyaada qaarkoodoo nebigu aanu la iman calayhi salaatu wasalaam oo marka waxa weeye qurbo iyo cibaado laga yeelanaayo nebiguna aanu samayn calayhi salaatu wasalaam maanicu diidayana aanu jirin wuxuu kaloo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddun kii camal sameeyo amarkayaga aan waafaqsanayn amarkayaga waxaa loo jeeda amru diin fahuwa raddun waa mid lagu radinayo waxa rabbi lagu caabudayaa waa inuu noqdaa mid sharciga lagala kulmay am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini maa lam ya'dan bihi illaah yacni waxa marka allah lagu caabudayaa waa inuu yahay wax idan ilaahay idan sharci loo hayo waa inuu yahay haddaan idan sharci loo haynin in allah lagu caabudaa waxay noqonaysaa mid khalata ah oo aan sax ahayn ayay noqonaysa sidaas ayay noqonaysa allaahu adina lakum am cala allaahi taftaruun marka idniga allah loo tiiriyaa marna wuxuu noqdaa alidnu sharci marna wuxuu noqdaa alidnu alqadari marka idni sharciga haddaan shayga loo haynin shayguna uu yahay qurbo iyo cibaado uu yahay iyo wax laga diin yeelanayo ama rabbi loogu dhowaanayo waxay noqonaysaa mid marduuday noqonaysaa adiladaasaan laga deliishanaya asxaabtii nebiguna sala allahu aleyh wasalam yacni ashyaa badan bay inkirayeen oo diidayeen oo u diidayeen yacni markaa idan inaan loo haynin ay u diidayeen oo ay radinayeen xataa waxa weeye ashyaada qaarkood oo saxaabada qaarkood ka qarsoomay laakiin idan sharci jiro ayaa saxaabada qaarkood waxay u inkireen in daliilka gaarkee ku soo arooray ayna iyagu ogayn dabeedna markaa is yidhaahdeen waa wax cusuboo lasoo darisiinayo in lala yimaado ma aha oo diinka lagula yimaado lagu soo darisiiyo oo dabeedna ay inkirayeen calaa kulli xaal khulaasadu waxay tahay tarkiga shayga nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka tego marnaba aanu samayn maanicu diidayeyna aanu jirin nebiguna aanu sheegin in la sameeyo waa inaan marka waxa lala imanin oo la samaynin laakiin shayga haddii maanicu diiday nebiga calayhi salaatu wasalaam oo maanica uuga tegey iyadu imaatinka lala imanayaa ma noqonayso mid marka waxa mamnuuca markaa noqon mayso cala sabiil mithaal yacnii waxa weeye qiyaamu leylka ramadaan in jamaca lagu tukado nebigu waa sharciyeeyey daliil baanu u sheegay yacni ficil ahaan buu u sameeyey habeennada qaarkood buu saxaabada tujiyey laakiin maanic baa u diiday inuu daa'imo joogteeyo maanic baa u diiday maanicaasi waa maxay wuxuu ka baqay siduu nebiguba sheegay xadiiska saxiixa in ummaddiisa lagu faral yeelo ayuu ka baqay oy dhibaato ku noqoto si aan ummaddiisa loogu faral yeelin buu nebigu uga tegay oo gaar u tukaday oo yihi guryihiinna ku tukada uu sidaa ku yidhi istimraarkii uu daa'imi lahaayoo joogtayn lahaa qiyaamu leyl qiyaamu ramadaan inuu jamac ku tujiyo oo saxaabada kula tukado waxa u diiday maanic maanicaasi waa maxay waa baqasho uu nebigu ka baqday in ummaddiisa lagu faral yeelo ay dhibaato ku noqoto uu taa ka baqan maanici markuu zuulo oo meesha ka baxay oo ay noqotay waxa weeye inuu nebigii la oofsaday oo waxii dambeoo soo degayaa aanu jirin waxaan hore faral u ahayn aan dib faral looga yeelaynin waxay noqotay maanicu inuu meesha ka baxay sidaas aawadeed waxay noqotay in markaa cumar bnu khataab yacni axad alkhulafaa'i alraashidiin yacni inuu markaa la yimi oo uu yidhi markaa jamacan ku tukadaoo sidaa ku tukada waxaana u daliila nebigu markaa calayhi salaatu wasalaam inuu saxaabada qaarkood ku tujiyey taasaa u daliila maanici markuu meesha ka baxay waxay noqonaysaa sababtii keensanaysay in la jamaaco in loo sameeyaa oo lagula yimaadaa way soo noqonaysaa watay culammadu qaacida sharciga yidhaahdaan idaa zaala almaanicu caada almuqtadii hadduu maanicu waa qaacida fiqhiya waa qaacida sharciya maanicu hadduu zuulo maanicii baa meesha ka baxay shaygii markii hore u diidayaa meesha ka baxay oo markaa waxa weeye aan joogin waxay noqonaysaa sababtii keensanaysay ee xukunka keensanaysay inuu sidaa noqdo waxay noqonaysaa markaa miday soo noqonayso caada almuqtadi sidaas aawadeed baa markaa khulafaa uraashidiinkii sameeyeen inay markaa salaatu taraawiix ay caynkaas yadaa yidhaahdeen ha loo tukado ay caynkaas yadaa yidhaahdeen saxaabadii kalena ay ku ijmaaceen oo ay isku waafaqeen marka waxa weeye sunnadii khulafaa uraashidiinkuna waa ku jiraa sunnadii nebiguna waa ku jirtaa marka waxa weye dee bidca ma aha facalaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiina almahdiyiin hadda ma aragta sunnadii nebigi iyo sunnadii khulafadaba mar hadday tahay asxaabtii nebiguna ku ijmaaceen oo ijmaacii saxaabaduna meesha ku dhacay oo ijmaacii culammadu isla oggolaayeen uu yahay ijmaaca aan saxaabada ahay khilaafyaa galay laakiin ijmaaca saxaabadoo kale waa la isla oggol yahay marka waxa weeye waxay noqotay dee mid markaa sunniyadeeda iyo sharciyadeeda aan inaba ishkaal ku jirin ayay markaa tahay markaa saas yadaa weeye wallahu aclam jasaaka allahu khayran wbaaraka allahu fiik su-aasha masaa'ilkani waxa uu yidhi dadka qaarkood marka ay sheegayaan ay leeyihiin waxa la baryi karaa ama wax la weydiisan karaa cid dhimatay waxay u soo deliishadaan qisada dhacday leylat alisraa waalmicraaj habeenkii nebiga sala alla alay slam la dheelmiyey xagga sarena la korsiiyey samada inuu nebigu sala alla alay slam la kulmay nebiyullaahi muusa calayhi salaam nebiyullaahi muusana uu weydiiyey wuxuu rabbigii kala kulmay kadibna uu u tilmaamay in salaadiha lagu soo waajib gareeyey ay yihiin konton salaadood ilaa uu ku yidhi ku noqo rabbiga oo ay shan ka soo gaadheen nasteexadaasi uu u jeediyey nebiyullaahi muusa nebi moxamed sala allahu calayhi wala alih wasaxbi wasalam deliil ma u noqon kartaa in la baryaayo ama la baryi karo amwaadda iyo dadka dhintay suuragalna ay tahay isagoo qofku dhintay inuu ku anfici karo oo dhibaato iyo kurbo ku haysatay uu kaa kor qaadi karo sida nebiyullaahi muusaba uu dhammaan ummadda nebi maxamed u anfacay nasiixadiisaasi
alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wacalaa aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira jawaabtu waxay tahay dadka dhintay baryista la baryayaa inaynay bannaanayn waxaa laga qaadanayaa adilada qur'aanka iyo sunnada iyo ijmaaca culammada ahlusunne ayaa laga qaadanaya aayaadka qur'aanki waa diidayaan oo allah waxau yidhi waaladiina tadcuuna min duunihi maa yamlikuuna min qitmiir in tadcuuhum laa yasmacuu ducaa'akum walow samicuu ma stajaabuu lakum wa yowma alqiyaamati yakfuruuna bishirkikum allah wuxuu inoo sheegay kuwaa baryaysaan allah sokadii ama aa caabudaysaan xuubka yara laftimireedka ku wareegsanee cad intaa in la eg ma hantiyaan oo ma mulkiyaan in tadcuuhum laa yasmacuu ducaa'akum haddaa baridaan baryadiinna maqli maayaan baryadiinna ma maqlayaan walow samicuu ma stajaabuu lakum ama waa waxaan nooligelin ama waa qaar dhintay ama waa qaar khaa'ibiin ah marka haddaa baridaan baryadiinna maqli maayaan walow samicuu ma stajaabuu lakum hadday maqli lahaayeen baryadiinnana idinmay ajiibeen oo waxba idinkamay aqbaleen wa yowma alqiyaamati yakfuruuna bishirkikum maalinta qiyaamana waxay dafirayaan shirkigiinnii ayay dafirayaan oo odhanayaan marka annaga namay caabudi jirin way inkirayaan jin iyo shayaadiin bay caabudi jireen bay odhanayaan marka aayadda allah wuxuu inoo sheegayaa in markaa in la baryo aynay ahayn dadkaa dhintay cumuumka aayadday soo gelayaan deliil laga saarana lama hayo yacni waxa weeye cumuumkaasay ku jiraan waxaana lagu itlaaqay inay shirki tahay baa lagu magacaabo lagu itlaaqay waxaa kaloo u deliila waman adallu miman yadcu min duuni illahi man laa yastajiibu lahu ila yowmi alqiyaamati wahum can ducaa'ihim gaafiluun waida xushira annaasu kanuu lahum acdaa'an wa kanuu biciibaadatihim kaafiriin waxaa laynoo sheegay cid ka baadi badani ma jirto allah sokadii mid baryaayo midaan ajiibayn waman adallu miman yadcu min duuni illahi man laa yastajiibu lahu ila yowmi alqiyaamah midaan ajiibaynin yacnii mid baryaaya cid ka baadi badani ma jirto waa adallu adaalliin cid luntay waa ka ugu lumitaanka badan marka taana waxaa laga qaadanayaa dalaalka baadida ugu darani dee waa kufri marka inay shirki taho kufri tahay baa laga qaadanaya waxaa kaloo ilaahay inoogu sheegay ducada yacni la baryaaye wax la weydiisanayo inay haafil ka yihiin oo ka moog yihiin oo ayna ka warqabin ma oga wuxuu kaloo allah inoo sheegay in arrinkaasi cibaado yahay ayuu allah inoo sheegay aayaadka kale ee mawduuca ku soo aroornay waa la deliishanaya oo waa laga deliishanaya inan baa qiso ii sheegay wuxuu yidhi anigoo suufi ah ayaa waxaan weydiiyey sababtuu tasawufka uga baxay dabeedna wuxuu yidhi xalqad baan imi kitaab naxwaa lagu dhigayey wadaadkii kitaabka akhrinayaa wuxuu yidhi aayaddan buu markaa misaal ahayd waman adallu miman yadcuu min duuni illaahi dabeedna aayadduu fasiray dabeedna wuxuu yidhi yaa ka baadi badana cid ka baadi badani ma jirto miman yadcuu mid baryaaya min duuni illaahi allah sokadii man laa yastajiibu lahu midaan ajiibayn ka cabdilqaadir sida cabdiqaadir oo kale markaasaan dabeedna ku yidhi war kitaabka beena ka sheegeen cabdilqaadir kuma yaale nin dhiiran buu ahaa markaasaa dabeedna nin dhinac fadhiyo oo masjidka imaamkii labaad ahaa masjid weyn ayaa markaa la joogay alimaamu haani ahaa ayaa wuxuu markaa yidhi man maxaa loo isticmaalaa man laa yastajiibu lahu ma caaqil mise hayru caaqil mid caqlila baa loo isticmaalaa man mise midaan caqliba lahayn markaasaan ku idhi maya caaqil baa loo isticmaalaa cabdiqaadir ma caaqil ba mise waa hayru caaqil markaasaan ku ihi maya waa caaqil ma duunallaahi ba mise waa allaah markaasa maya waa duunallaahi mar hadduu cabdulqaadir caaqil yahay manna caaqil loo isticmaalo duunallaahina uu yahay meelaad uga saartaa ma jirta buui hadalkii baa igu dhegay buui hadalkii markuu igu dhegay ayuu wuxu uhi berri isu keenkeen halkan waxaa taalla dabaqan sare maktabad baa taalla buuyihi waa masjidkay markaa joogeen ya masjid tadaamun la yidhaahdo oo xamar ku yaalla markaa berri sagaalka isu keenkeen halkaa wax kalena waa lagu tusi doonaa dirsiga inoo wad sagaalkii baan dabeedna markaa imi buuhi niman kaleo yacni wadaadadii ah oo xertayadii ah baan idhi ina keena aan u tagnee markaasay yidhahen waar bidcada lalama dooday inaga dah waxba yaynaan u tegni maya ilaaba ilaa aan u tagno waxay soo raacay buu idhi saddex tafirtii uweys ka mida oo qoladii lahayd markii hore lalama doodo markaasaanu dabeed meeshii nimi buuhi halkii markaa meesha soo fadhiistay masaa'ishu aniga iima kala saarna buuhi ya marba masalaan ku boodaa waxaad tidhahdeen dumarku waysada ma jebiyaan taabashada markaasuu war waa masala fiqhiya oo madaahibtu ku kala duwan tahay kutubtii buu soo saaraa yacni tafsiirka aayadda iyo sida laysugu khilaafay aw laamastum annisaa ayuu soo saaraa xadiiskiibuu tusay iyo siduu ibnu jariir arjaxayo taariikhdii wafaatkiisii ayuu tusay marba masale kalean ku boodaa markaasuu yidhaha war waa mas'ala fiqhiya aniga masaa'ishu markaa yacni waxa weeye qofku markuu dee madhabka shaaficiyuna arko madhab kaleba aanu arag waxaa laga yaabaa madaahibta kale waxay qabaan inaanu ka warqabin calaa kulli xaal dee waxay noqotay waabaa ku beriyey sababtaasaa igu wacnayd buu yidhi inaan ka baxo khulaasadu waxay tahay cumuumaadka aayaadka ee loo deliishanaya mawduuca ee weliba daahirka ku ah oo noocyadii ay mushrikiintu ay markaa waxa weeye caabudayeen markaa ahaa dee waxay ahaayeen ashyaadan oo kale ay ahaayeen ama dad yacni cid khaa'ibiina ama cid markaa dhimatay ama cid aan nololiba gelin yacni marka waxawen ayay markaa caabudi jireen yacni nusuustuna ay ku saabsanayd wakhtiyada qaarkood jin soo islaamay oo waagii hore dee markaysagaa gaalo ahaan jiray baa aayaadka qaarkood ku soo degeen aayaddan waa garanaysaa labadan aayadood ee suuratu israa ku sugan ulaa'ika aladiina yadcuuna yabtaguuna ilaa rabbihim alwasiilata ayuhum aqrab wayarjuuna raxmatah wayakhaafuna cadaabah iyo aayadda ka horraysa qul idcu aladiina zacamtum min duuni illahi marka yacni waxay ku saabsanaayeen sida xadiiska bukhaarigaba ku soo aroortay dad jinka ka mida oo waxa weeye la caabudi jiray oo dabeed soo islaamay oo kuwii caabudi jirayna halkii ay ka sii miisayaan oo sidii ay u caabudayaan oo sidii u gargaar weydiisanayaan taasay ku soo degto sababta ahaa xadiiskuna bukhaariga ku sugan yahy bukhaariga ayuu ku sugan yahy waxayse culammadu yidhahdeen aayaddu waa caamo waxaa soo gelaya cid kastoo wanaagsan ama malaa'ig ha noqdaan ama nebiye ha noqdaan ama saalixiin ha noqdaan insi ha noqdaan ama jinni ha noqdaan saalixiintaasi oo la caabudo ayaa soo gelaya oo cumuumka aayadda ku jira marka ulaa'ika aladiina yadcuuna yabtaguuna ilaa rabbihim alwasiila waa caam waxaa soo gelaya kuwii malaa'igta caabudayey kuwii awliyada caabudayey saalixiinta caabudayey kuwii nebiyada caabudayay sida ciisa bnu maryam yacni cumuumkay markaa ku jiraan oy soo gelayaan yacni meelay uga baxayaan ma jiro ducada inay cibaado tahay waa laynoo sheegay oo ducada marka allah la baryaa waxa weeye waa cibaado baryo kastoo allah la baryaa ducada makhluuqa la baryo culammadu waxay yidhaahdeen saddex shardi hadday dhammaystirmaan an tas'ala alxaya alxaadira bima yaqdiru calayh inaad mid xayi ah barido oo nool oo xaadiroo kula jooga ama xukum xaadir leh oo qaadiro waxaan kari kara bimacnaa caadadu ku dareertay inuu awoodaayo yacni markaad barido yacni saddexda shardi hadday dhammaystirayeen makhluuqa aad bariday shirki noqon mayso laakiin saddexdaa shardi mid ka mida haddii la waayo waxay noqonaysaa shirki shirki bay noqonaysaa kaad baryaysaa waxaad ka baryaysaa hadday tahay waxaanu yacni markaa awoodi karin ee allah la gaar yahay haddaad weydiisato waxay noqonaysaa shirki bay noqonaysaa haddii waxa weeye yacni aanu xayi ahayn oo aad jamaadaad ama cid dhimatay aad barido waxay noqonaysaa iyadana shirki bay noqonaysaa haddii xaadir aanu ahayn xukum xaadirna aanu lahayn oo asbaab caadi oo isku kinxiraysa aynay jirin iyadana shirki bay noqonaysaa saddexdaa shardi haddii ay dhammaystirmaan shirki waa ka baaqanaysa an tas'ala alxaya alxaadira bima yaqdiru calayh haddama aragtaa haddaad tidhaahdo ibogsii yaa oo caafimaadii sii caafimaadka dee allah oo keliya bixiya allaahuma rabba annaasi mudhiba alba'si ishfi anta ashaafii laa shifaa'a ilaa shifaa'uk cidda shifaa ka bixisaa waa allahoo qura nebi maxamed baa sidaas yadaa yidhi waa tawxiid laa shifaa'a ilaa shifaa'uk yaa fulaanu ishfinii haddaad tidhahdo ibogsii shirkay noqonaysaa ikfir lii dunuubii haddaad tidhahdo dembiyadayda iga dhaaf dembiyadaan allah ka galay iga dhaaf haddaad tidhaahdo shirkay noqonaysa waman yakfir adunuuba ila allah dembiyada iga dhaafaan allah ahayn cidaan allah ahaynoo dembiyada dhaaftaa ma jirto ama aayaddan qul liladiina aamanuu yakfiru liladiina laa yarjuuna ayaama allah yacni waxaa looga jeedaa waa qaladkii yaga laga galay baa laga tilmaamaya laakiin dembi allah laga galay loogama jeedo laakiin khaladka yaga laga galay ha cafiyaan oo ha u dhaafaan baa laga tilmaamaya saas aawadee axaadiista waa ta ku soo aroortay in nafyigu isagoo sariix ah waa ka ku soo arooray ya laa yakfiru dunuuba ilaa anta hadday sayidulistikfaar tahay xadiiskii shadaad ibnu aws ee bukhaariga iyo hadday tahay axaadiista kale waxaa ku soo arooray nafyiga isagoo sariixa oo allah oo keliya laga soo reebaayo aayaddana macnaheedaasaa u dhacaya waman yakfir dunuuba ila allah marka saas aawadeed wixii allah la gaar yahay allah mooye cid kale aynay kari karin haddii la weydiisto makhluuq waxay noqonaysaa shirki bay noqonaysaa shirki ayay noqonaysaa marka ducada ilaahay khayrkii la baryayaa ee amwaadda iyo dadka dhintay iyo wax la weydiisanayaa saas yadaabay shirki u tahay inay cibaado tahayna adilada inoo sheegaysaa adducaau huwa alcibaada wa cibaadatu khayrillah maxay ku noqonaysaa dee waxa weeye tacriifkii cibaadadu waa khuduucun ikhtiyaariyun yutlabu bihi nafcun ghaybiyun waa khuduuc ikhtiyaari ah oo nafci ghaybiya lagu dalbaayo markaa saas aawadee haddii lighayr illaah loola yimaado bighayri sultaani min allah xujo iyo daliil la'aanteed iyo idan ilaahay la'aantii wuxuu noqonayaa shirki ayuu noqonayaa laakiin waxaway bisultaani min allah hadday ku dhacdo idan ilaahay iyadu waa ka duwan tahay taasna waxa weeye masaladaasna iyadana saa weeye culammaduna waxay soo naqliyeen ahlucilmiga qaarkood ijmaac bay soo rareen culammadu isku waafaqsan yihiin oo waxa weeye taqyiddiin ibnu taymiya waxau ihi raximahullah man jacala baynahu wa bayna allahi wasaa'ita yadcuuhum wayas'aluhum alshafaacata wayatawakkalu calayhim faqad kafara ijmaaca yacni ku kasta oo u rumeeya allah iyo isaga inay u dhaxayso waasito waasidadaasoo uu baryaayo uu tala saaranayo uu shafaacada weydiisanaayo waa waasido xaggii qurbadiiyo cibaadada ah iyo xaggii baryada waasito ah inay u dhaxayso kaa u caqiideeya oo isaga weydiisanayo shafaacada iyo kurubaadka inuu faydaan kurubaadka in laga faydo uu ka dalbaayo yacni manaaficda inuu siiyo u weydiisanaayo kurbooyinka inuu ka faydo u weydiisanayo yacni waxa weeye waa gaaloobaya ijmaac ahaan baanu ku gaaloobay sidaa marka waxa weeye taqyaddiin uu yidhi culamo badan baa ka naqliyey oo xanaabilo iyo khayrkoodba leh yacni kumanay tacaqubine way sallimeen oo waxa weeye kutubta xanaabilo ee fiqiga ah ee muctamadkae la ictimaado naqligaasi waa ku yaallaa hadday tahay ghaayada kitaabka la yidhaha fiqiga ee marci uu leeyahay hadday tahay waxa weeye alfuruuc oo ibnu muflix uu leeyahay hadday tahay ghaayatulmuntaha oo markaysa marka waxa marci uu leeyahay hadday tahay marka insaafka oo isaguna kitaab fiqiyo weyn oo markaa cala madhabi xanaabila ah oo mardaawi uu leeyahay yacni marka kutubo badan baa qoraya hadday tahay marka waxa iqnaaca oo xajaawi leeyahay hadday tahay sharaxa iqnaaca oo kashaafu lqanaac oo mansuur albuhuuti uu leeyahay dhammaanna waa ka horreeyeen maxamed ibnu cabdilwahaab waa ka horreeyeen yacni mashaayikhda dhammaantood fuqahada ee xanaabilo ee saa u soo naqliyey dhammaantood maxamed ibnu cabdilwahaab waa ka horreeyeen yacni marka muta'akhiriinta xanaabilana fiqyada ay qoreen bay ictimaadaan saasay marka waxaan iyaguna intay u soo naqliyeen u sallimeen bal bacdu shaaficiya intay soo naqliyeen iyaguna sallimay waxaa ka mida ibnu xajar alhaytami baa ka mida yacni waxa weeyaan saaxibu atuxfa ayaa ka mida oo wuxuu ku soo naqlinaya kitaabkiisa la yidhaahdo qawaaticu lislaam qawaaticu lislaam ayuu ku soo naqlinaya ibnu muflixu hadalkaas sheegaya naqliguu soo naqlinayu ku jiraa waxaanu tilmaamay waxyaalaha markaa yacni kufriyaadka ee kufri lagu sheegay haddii madhabkoodu aanu waafaqsanayn madhabka shaaficiye inuu tambiihinaayo khaas ahaan qolada xanafiyadoo kale waxyaalaha uu ka soo naqlinayo yacni wuxuu yidhi waxa weeye haddii madhabka iyagu uu ka duwan yahay waan tambiihinayaa buuhi tanna wax tacaquba kuma samayn man jacala baynahu wa bayna allahi wasaa'ita yadcuuhum wayas'aluhum alshafaacata wayatawakkalu calayhim faqad kafara ijmaaca marka ijmaaca caynkaasa ayaa saa lagu soo naqliyey waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay yidhaahdaan mas'alada caynkaasoo ku saabsan in amwaadda markaysagaa la baryo inay shirki tahay ibnu taymiye cidi ugama horrayn waxaa la odhanayaa waa looga horreeyo culamo yacni markaa intaan ibnu taymiye la abuurin sheegay baa jira oo waxaa ka mida yacni waxa weeye ibnu jawsi iyobaa ka mida abulwafaa ibnu caqiil iyobaa ka mida abulwafaa ibnu caqiil waxa uu dhintay shan boqol iyo saddex iyo tobankii hijiriga ghazaali bay isku wakhti ahaayeen siddeed sanuu ka dhimasho dembeeyey ghazaali abulwafaa ibnu caqiil alxambali waxau odhanayaa yacni waxa weeye takaaliiftii ayaa ku cuslaatay juhaashiiyo waxmagaratada ayay ku cuslaadeen markaasay waxay dejisteen awdaac iyagu markaa cindigooda ay kala yimaadeen oo yacni markaa waxa weeye sharcigii yacni markaa axkaamtii shareecada ay uga weecdeen taasuu markaa sheegaya dabeedna wuxuu odhanaya markaasay u fududaatay markii waxa weeye cid kale amarkooda ay hoosgeli waayeen abulwafaa ibnu caqiil baa odhanaya markaasay waxay la yimaadeen yacni khitaabu lmawta dadka dhintay inay la khitaabaan oo la hadlaan oo xawaa'ijta weydiistaan waxay kula khitaabayaan dadka dhintay inay danahooda ka baryaan oo weydiistaan ashyaa kaleo bidcana markaasuu sheegay abulwafaa ibnu caqiil markaasuu odhanaya wahum cindii kufaarun bi hadihi alawdaac yacni waxa weeye aniga agtaydana gaalay ku yihiin oo gaalay ku xukuman yihiin abulwafaa ibnu caqiil baa odhanaya oo shan boqol iyo saddex iyo tobankii hijriga dhintay ibnu taymiya wuxuu dhashay lix boqol iyo koob iyo lixdankii buu dhashay haddamaaragta marka waxa weeye abulwafaa ibnu caqiilna wuxuu dhintay shan boqol iyo saddex iyo tobankii hijiriga marka aniga agtayda gaalay yihiin buu yidhio bi hadihi alawdaac bay gaalo ku yihiin misla khitaabi almawta yani yani markaa sida dadka dhintay inay kula khitaabayaan xawaa'ijta inay weydiistaan iyo danaha kurbada iga fayd waxaan isii yani taasay markaa gaalo ku yihiin saasuu tilmaamaya sida abulwafaa ibnu caqiil u sheegay oo dhintay shan boqol iyo saddex iyo tobankii ayaa hadalkiisa waxa sii naqliyey oo ka soo naqliyey abulfaraj ibnuljawzi oo isaguna dhintay shan boqol iyo toddobiyo sagaashankii hijiriga dhintay waa min culamaa'i qarni saadis shan boqol iyo toddobiyo sagaashankii ayuu dhintay kitaabkiisa talbiisu ibliis la yidhaahdo ayuu markaa hadalka abulwafaa ibnu caqiilna kusoo naqlinaya uu ku soo naqlinaya taasna wuxuu tilmaamayaa yacni muu tacaqubin intuu soo naqliyey talbiisaadkii marka waxa weeye uu ku sameeyey shaytaanku dadka qaarkood markuu ka hadlayey buu ashyaadaa ku daray sidaana u sii naqliyey mana tacaqubin calaa kulli xaal baryada markaa amwaadda la baryaya waxay koobsanaysaa ashyaa badan waxaa ka mida yacni shay geyb ah inuu og yahay in loo qabo qeybkii inuu ka warqabo ciddan dhimatay taasina waa takdiib lilqur'aan waayo dee waxa weeye meel kastow adduunyada qofkaasi ka dhawaaqo oo looga yeedho qofkaas oo la yidhaahdo hebelow isagoo min quruun dhintay beledku doonaha ku aasnaado waxay qabaan waa og yahay waa maqlayaa waana u gargaarayaa waa u gargaari karaa kurbada waa ka faydi karaa taasina waxay noqonaysaa cilmulghaybkii oo loo sugayay noqonaysaa ilaahay cidaan ahayn allahna wuxuu yidhi qul laa yaclamu man fi alsamaawaati waalardi alghayba ila allah yacni ghaybka allah mooye cid kale ma oga wuxuu kaloo allah yidhi wa cindahu mafaatixu alghaybi laa yaclamuha ilaa huu allah agtiisoo keliya waxaa ku sugan laa cinda hayri mafaatixu alghayb oo allah cidaan ahayni ma oga allahoo qura ayaa og yacni nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markii waxa weeyaan inani ay ammaantay isagoo nebigu markaa nool yahay ayay waxay ku ammaantay wa fiina nabiyun yaclamu maa fii qadin manay garanayno waxa islahayd maadaama loo waxyoonayo waxyigiina soconaayo yacni sidaa waa la odhan karaa nebigu waa ku inkiray calayhi salaatu wasalaam yacni waxayna awilanaysay dee waa loo waxyoonayaa ashyaa qeybka ka mida loo waxyoodaa laakiin si mutlaqa nebigu qeybka uma oga shaygaan loo waxyoonna kama warqabo markaasuu nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam laa yaclamu maa fii hadin ila allah waxa berri ku sugan allah mooyaane cid kale ma oga allahoo qura ayaa og yacni saasuu nebigu yidhi waa ku inkira marka waxaa ku sugan amwaadda bariista la baryaayo cilmulghaybkii in loo sugayo kow waxaa kaloo ku sugan qudradii in loo sugayo awood markaa inuu mutlaqa leeyaho wax walba awoodo yacni in loo sugayo taasna qudrada caamkaa allah baa la gaara wallahu calaa kulli shayin qadiir wa huwa calaa kulli shayin qadiir yacnii in la yidhaahdo makhluuq baa wax kasta awoodaya oo markaa kari kara yacni markaa la yidhaahdaana waa arrin markaa waxaa khalada weeye nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyadoo ashyaa qeybka ka mida loo waxyooday haddana meel kasta waxa ka dhacaya miduu ogaa ma ahayn yacni miduu ogaa meel kasta waxa ka dhacaya muu ogeyn oo markaa kama warqabin markii beder uu baxay yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam ciidankii abu sufyaan iyo ciidankii la socday ee gaalada ahaa ee safraha quraysheed waday dariiqii bay beddeleenoo yacni markaa buurta yar bay xaggan ka mareenoo xagga khoorrigay mareen mu odhan nebigu calayhi salaatu wasalaam aniga ahlu kashfi ahoo waan daalacanaya halkaa waa kuwa sii socda xaggaasay marayaan halkaasay marayaan muu odhan nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni dariiqii ay beddeleen yacni markaa muu ogeynoo kama warqabin waayo cilmulghaybka bes inta looga sheeguu nebigu ka og yahay waxa kale dadku kala mid yahay waxa kale dadku kala mid yahay markii waxa weeye ciidankii axsaabta ahaa ay soo duuleen ghaswat alaxsaab nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabiga xudayfat bnulyamaan ayuu u diray oo saxaabadiibuu ku yidhi man yaatiina bikhabari alqawm qowmka warkooda yaa inoo keenaya oo inooga soo warramaya mu odhan aniga markaa xanshaashaqooda maqlaaya waxay ku hadlayaan og arkaya waxba igama qarsoona saa iyo saasay leeyihiin ee waxaweeye xaaladdaa khatarta ah ee cabsida daranna ay jirto yacni dhaxanta darani ay dhacayso wuxuu nebigu yidhi saxaabada ku yidhi yaa warkooda inoo keenaya markii cidi hadli weyday ayaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam xudayfe kac oo warka inoo keen qowmka oo waxba ha soo darrisiininoo waxba ha samayn waxaad samaysay yaynay jirin markuu nebigu isaga magacaabay xudayfa waxay noqotay amarkii inuu fuliyo qaato sidiibuu ku fuliyey siduu ciidankii ku dhex galay yacni markaa dabeedna markaa warkii marka dambena ku soo tebiyey marka dee hadduu markaa nebigu wax walba og yaho adduunyada wax alla waxa ku sugan uu ka warqabo oo wada og yahay oo wada maqlaayo oo wada daalacanayo oo wax ka qarsooni aanu jirin dee cid uma direen hadda ma aragtaa cid uma direen cilmulghaybka nebigu calayhi salaatu wasalaam inaanu markaa yacni qadarkaa looga waxyooday mooye wax kale ka ogayn baa laynoo sheegaya caalimu lghaybi falaa yudhiru calaa ghaybihi axadan ila man irtadaa min rasuul rasuulkana waa qadarkaa loo waxyooday bes buu ka ogyahay waxa kale dadku kala mid yahay saas aawadeed niman madiine la joogo munaafiqiin aanu nifaaqooda ka warqabin nebigu calayhi salaatu wasalaam qur'aankaana sheegaya oo allah wuxuu yidhi wa miman xawlakum min alacraabi munaafiquuna wa min ahli almadiinati maraduu cala annifaaqi laa taclamuhum naxnu naclamuhum inay munaafiqiin yihiin ma ogid annagaa og inay munaafiqiin yihiin baa allah yidhi marka cilmulghaybkii amwaadda in loo sugaa waxay noqonaysaa yacni markaa arrin kufriyay noqonaysaa waayo waa takdiib lilqur'aan waa midda kale awood mutlaqa in loo sugaayo wax walba uu awoodo ilaa ay yidhaahdeen qaarkood kelimatu kun baa la siiyey weliga taasina waxa weeye waa kufri waayo khasaa'istii ilaahay baa la siiyey ayay markaa noqonaysaa waata marka abulcabaas alqaraafi yacni caalimkii la odhan jiray ee dhintay lix boqol iyo afariyo siddeetankii hijiriga way isku wakhti ahaayeen imaamu nawowi bay isku wakhti ahaayeen waa caalim min culamaa'i almaalikiya yacni markaa weeye oo markaa waxa weeye yacni culammadu ay ictimaadaan kitaabkiisa weyna alfuruuq la yidhaahdo waxa uu ku odhanaya imaamu nawowi wuu ka horaan dhashay waana ka dambeeyey xagga dhimashada xagga dhalashadana waa ka horreeyey yacni isku wakhti bay ahaayeenoo mutacaasirayn bay ahaayeen kitaabkiisa alfuruuq la yidhahdo wuxuu ka odhanayaa hadalka suufiyada qaarkood ay yidhaahdaan weli hebel waxaa la siiyey kelimatu kun ayaa la siiyey inama amruhu idaa araada shayan an yaquula lahu kun fayakuun siduu ilaahay wuxuu doonaba kun u odhanaayey dabeedna siduu doonaaya uu u dhacaayey baa weli hebel kun la siiyey waa kufrun billaah buu odhanaya waa gaalnimo allah laga gaaloobayo callaamada marka waxaweye abulcabaas alqaraafi ayaa sidaa odhanaya marka waxa weeye khasaa'istii ilaahay in la siinayo ayaa ka imanaysa allahna wuxuu amray in isaga la baryo ducada inuu ajiibayana waa ballanqaaday ashyaada markaa aynu baryayno ashyaada dadka qaarkood ay baryayaan oo yacni markaa aan baryadii maqlaynin yacni markaa allaha sokadii la baryaayo inaynu waxba ajiibayno waxba maqlayno waa laynoo sheegay shirki iyo kufri iyo cibaadatu khayr illah inay noqonaysana waa laynoo tilmaamay oo waa laynooga warramay mawduucaasi kollay yacni waxaa loo deliishanayaa cumuumaadka adilada loo deliishanayaa yacni adilada caamnimadeeda in loo deliishadaana shay saxa weeye yaa shay saxa weeyo ducadii maadaamay cibaado tahay waa in allah loo gaar yeelaa oo amwaaddan la baryayaa waa cibaadatu ghayri illaahi ayay noqonaysaa ashyaaday koobsanaysaana khasaa'istii ilaahay in la siiyo ayaa markaa ka mida ashyaaday koobsanayso cilmulghaybkii in loo sugo ayaa ka mida yacni taasina qur'aanka iyo adiladaba waa ka hor imanaysaa ama arrinka ku saabsan yacni nebi muuse calayhi asalaam talada uu la teliyey nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam markay kulmeen oo ay samada lixaad ku kulmeen tan noocaasi waa mid saabit oo sugan weeye in la yidhahdo waxaan uga qiyaasanayaa oo uga qiyaas qaadanayaa cidda dhimatay in la baryi karana waxaa la odhanayaa qiyaaska noocaasi waa qiyaas baatil ah waayo dadkaa dhintay baryiista la baryayaa waa midaan bannaanayn oo nusuustiiyo adiladiiyo ijmaacuba diidayaan weeye mar haddii marka waxa weeye qiyaaskii nas iyo ijmaac khilaafsan yahayna waa qiyaas baatilah oo qaadix macruufa ku soo aroorayo fasaadulictibaar la yidhaahdo hadda maaragtaa oo waxa weye qiyaasku hadduu khilaafsan yahay nas ama khilaafsan yahay waxa weeye ijmaac khilaafsan yahay wuxuu noqonayaa qiyaas baatiluu noqonaya waalkhulfa linasin aw ijmaacin dacaa fasaada alictibaari kullu man wacaa waatuu odhanaayo saaxibulmaraaqi alfiyada usuulka waatuu ku odhanaayo yacni khilaafka markaa qiyaasku nas khilaafo aayad qur'aana ama axaadiis nebi uu khilaafo ama uu ijmaac khilaafo yacni culammada cilmiga garanaysoo dhammi waxay ku magacaabeen inuu yahay qiyaas baatil oo faasidulctibaara inuu yahay waalkhulfa linasin aw ijmaacin dacaa ay sama dacaa waxaa loo jeedaa bimacnaa sama fasaada ictibaarin kullu man waca yacni culammada cilmiga weelaysoo dhan baa sidaa ku magacowday oo laa qiyaasa maca annasi waa qaacido sharci ah weeye yacni qiyaas ma jiro meel nas ku sugan yahay waxba lama qiyaasto qiyaaska naska khilaafsani wuxuu noqonayaa qiyaas baatilu noqonaya waa qiyaaskii ibliis oo kale qiyaaskii ibliis muxuu ahaa aadam baa la yidhi u sujuud markaasaa wuxuu yidhi ana khayrun minhu khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin anaaba ka khayr badanoo anna waxaad iga abuurtay dab isagana dhoobaad ka abuurtay mar haddii asalka aniga aad iga abuurtay haddaan ibliis ahay uu ka khayr badan yahay asalkaad aadam ka abuurtay inaan u sujuudaa ma suuragal aha waayo faadilku mafduulka uma sujuudo yacnii haddii aan mafduulku faadilka u sujuudayn cagsigu ma dhaco in faadilka la yidhaahdo u sujuudka markaa mafduulkee laga fadliga badan yahay ma suuragal aha marka wuxuu ku ictiraaday qiyaas waatay culammadu odhan jireen awalu man qaasa ibliis cid wax qiyaasata ibliis baa ugu horreeyey waatay markaa yidhahdeen taabiciinta qaarkood waxay u jeedaan qiyaas faasida cidda qiyaasata oo nas khilaafaya cid qiyaasatay waxaa ugu horreeyey ibliis baa ugu horreeyaa laga tilmaamaya marka qiyaasku mar hadduu nas khilaafayo waa qiyaas baatila weeye oo faasidulctibaar oo qaadixa macruufkaa ku soo aroorayay waa midda labaade qiyaasku shuruuduu leeyahay yacni shuruudaha uu leeyahay waxaa ka mid a inuu markaa yahay cilladu inay tahay macquul macnaa inuu yahay arrinka noocani waa arrin ghaybiya arrin macquululmacnaa ma aha mar haddaanu macquul macnaa ahaynna qiyaas kama suuragal aha shayga saddexaadaynu ku daraynaa waxay tahay yacni nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo arlada jooga nebi muuse ma baryin adiguna adigoo arlada jooga nebi muuse ha baryin shakhsi kaleoo dhintayna ha baryin haddiise ay kuu suuro gelayso kuuma suuro gelaysee inaad samada korto samada lixaad ugu tagto tala waad ka soo qaadan kartaa haddaad sidaa awoodi karta cidi kuu diidi mayse laakiin haddii kale adigoo arlada jooga ila nebi maxamed waxba ma weydiisan isagoo arlada joogee inaad tidhaahdo markaa nebi muuseow yacnii ila tali ama waxaa isii mid kuu furan ma aha daliilkuna kuma soo aroorin laakiin haddaad kari karto ma kari kartide shay mustaxiila waa dhacdaa in lagu xidho shardi lagu xidhee haddaad kari karto inaad samada lixaad tagto oo aad ruuxda muuse kula kulanto tala ka soo qaado hadday taasi kuu suuro gasho kuumana suuro gelayso wallahu aclam
jasaaka allahu khayran wbaarak allahu fiik su-aasha nasaa'ilkani waxau idhi waa maxay xukumka ay leedahay in bidcada loo qaybiyo mid xasanaa iyo mid sayi'a ama bidco wanaagsan iyo mid xun sidoo kale qowlka cumar uu yidhi nicmat albidcatu haadih iyo hadalka imaamu shaafici uu tilmaamay inay bidcadu madmuuma iyo maxmuuda u qaybsanto xujo ma u noqon karaan taqsiimkaasi
alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wacalaa aali muxamed wasalama tasliiman kasiira bidcada nebiga calayhi asalaatu wassalaam ayaa inoo sheegay inay bidcadu baadi tahay dhammaanteedna wada dalaalo tahay nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam iyaakum wa muxdathaati alumuur fa ina kulla muxdathatin bidca wa kulla bidcatin dalaalah wa kulla dalaalatin fi nnaar siyaadada inta dambe nasaa'i baa la gaar noqday inta horena asxaabu sunanka ayaa soo wariyey yacnii a'immo badan baa soo warisay xadiiskaasi waa xadiis saxiixa weeye nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaan idinka digayaa umuuraha kuwooda la soo darrisiiyey xaggee lagu soo darrisiiyey ma fidunya mise fiddiin fiddiin oo qaydka fiddiin xaggaad ka keenta qaydka fiddiin waxaa laga keenayaa man axdatha fii amrina haada maa laysa minhu fahuwa raddun nebigu laba amar buu sheegay amru dunyaa iyo amru ddiin amru dunyaa muxuu ka yidhi antum aclamu fii umuuri dunyaakum umuur waa jamcu amrin amru dunyaa wixii ah nebigu wuxuu tilmaamay idinkaa u aqoon badan marka in wax lagu soo darrisiiyo lagu kordhiyo mamnuuc ma aha alaslu fiiha alibaaxa ibaaxa u asala wixii daliil reebaa oo mubaaxnimada u diida oo xaaraantinimeeya waa ka hadhanta wixii kale asalkii ibaaxada loo istisxaabayaa umuurta adduunyo antum aclamu biumuuri dunyaakum amarka labaad ee uu nebigu sheegay waxa weye waa amru ddiin man axdatha fii amrina fii amrin ma odhan fii amrina waa amaruu isu idaafeeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam amarku isu idaafaynaya isu tiirinayaana waa maxay waa amru ddiin waa amarka diinka man axdatha fii amrina haada maa laysa minhu fahuwa raddun kii ku soo darrisiiyey amarkayga diinka waxaan ka mid ahayn waa lagu radinaya laga aqbali maayo marka iyaakum wa muxdathaati alumuur waa muxdathaat alumuur fii amri ddiin waa umuuraha lagu soo darrisiiyey fii amri ddiin baa laga tilmaamaya iyaakum wa muxdathaati alumuur fa ina kulla muxdathatin bidca shay kastoo la soo darrisiiyey waa bidco waxaa loo jeedaa kullu muxdathatin fi ddiin ila qaydka xadiiska kale aynu ka qaadanayo ya waa bidco wa kulla bidcatin dalaala bidco kastaana waa baadi wa kulla dalaalatin fi nnaar baadi kastaana naartay ku sugantahay bimacnaa naartaa lagu gelayaa oo naartay sababaysa waxaa la mid ah xadiiska man camila camala laysa calayhi amruna fahuwa raddun adilada caynkaasi waa adila caama fa ina kulla muxdathatin bidca wa kulla bidcatin dalaala waa qadiya kulliya waayo kulli buu sheegay kullina waxay ka mid tahay baabka cumuumka marka laga hadlayo waa ta marka waa ummulbaab ummulbaab weeye ya siyaquhu kullun aw iljamiicu waqatala ladillati alfuruucu yacni siyaqa cumuumku kullibaa ugu horreeya waa ummulbaab baa la yidhahdaa hadda ma aragtaa yacni waxa uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam bidco kasta inay baadi tahay saasuu tilmaamay man axdatha fii amrina haada maa laysa minhu maa maa wuxuu noqonayaa shay-an laysa minhu shay aan ka mid ahayn haddama aragtaa ama aladii laysa minhu mawsuul ka dhig ama nakiro ka dhig tii aad ka dhigtaaba cumuum bay faa'iidaynaysa haddaad alladii tidhaahdo ayay la macnato maadu waa mawsuul mawsuulaadku cumuum bay faa'iideeyaan oo u asala haddaad tidhaahdo shay-an weeye waa nakira fii siyaaqi shari nakira fii siyaaqi shartina cumuum bay faa'iidaynaysa waa caam man camila camalan camalan waa maxay waa nakiro camalan waa nakiro fii siyaaqi shari wanakira fii siyaaqi shari tufiidu alcumuum nakiro siyaaqu shari dhacday hadal taxa ama tarkiib ah oo shardi u horeeyo ama shardi ku jiro dabadeed dhacday waxay faa'iidaynaysaa cumuum aya camal baa soo gelaya laysa calayhi amruna fahuwa raddun waa marduud adiladaas waa adila caama daliilada caamkii markay soo arooraan asalku waxay tahay in cumuum loo deliishado cumuumna lagu xambaaro saasaa u asala cumuumka caynkaasi haddii deliil khaas yeelaya uu wax ka reebaya la helo waa laga reebayaa bixasabi daliil daliilku wuxuu ka reebaa laga reebaya wixii kale waxaa la istisxaabaya la weheshanaya cumuumka la istisxaabaya oo xataa caamka marka la khasiso baaqiga xujuu ku yahay cumuumnimaa loogu deliishanaya intii deliilku ka reebay mooye inta kale caamnimadii baa loogu deliishanaya taasna culammadu yacni jamaahiiru ahlilcilmi salafan wa khalafan waa isla ogol yihin waana sida saxiixa waa sida saxiixa weeye wa huwa xujatun lada alaksari in mukhasisun lahu mucayanan yabin caamka xataa la khasisaa ee takhsiis galaa oo deliil sharciga lagu khasisaa xujuu ku yahay baaqiga intaa laga reebee deliilku ka reebay mooyaane intii kale caamnimadaa loogu deliishanayaa sida jamaahiiru ahlicilmi qabaan wa huwa xujatun lada alaksari in mukhasisun lahu mucayanan yabin haddii mukhasis yacni markaa wax mucayana ka reebaya hadduu markaa caddaado intaasaa laga reebayaa baaqigii buu xujo ku yahay waa la khasiso mar haddii taa laga reebay yacni waxa weeye way iska furantahay ma aha inta daliilku ka reebay bas baa laga reebaya wixii kale waxaa loo istisxaabaya cumuumka ya alaslu baqaa'u alcaami calaa cumuumihi asalku waa inuu caamku cumuumkiisa ku baaqi yahay haddaba caamkii maxaa lagu khasisi karaa waxaa lagu khasisi karaa adillo qowl saxaabi ama qowl imaam ama jamaahiirtu siday qabaan ma khasisi kartaa nas ma khasisi kartaa maya waa in waxaa lagu khasisayaa uu yahay daliil waa inuu yahay xataa qowlu jumhuur ma khasisaayo adilada sharciga ah ee waxa waajiba daliilka sharciga ah in cumuumkiisa la deliishadaa waajib ah xataa qowlu saxaabi khasisi maayo way qowlka saxaabi naska ma khasisi karaa xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalam ma khasisi karaa yaa qaba in qowlu saxaabi oo aan saxaabadii ku ijmaacin oo isku waafiqin in marka waxa weeye uu khasisi karo yacni nas uu khasisi karo yacni culammadu ma qabaan ijmac saxaaba ha noqoto ama ijmac salafba ha noqotee yani markaa daliilka waa khasisi karaa oo ijmac baa khasisa loodhan kara lakin ijmacaasi waa inu yahay mid saxiixa waayo masaa'il badan baa ijmac la sheegtaa iyadana ijmac ahayn hadamaarta marka yani waxa weeye taasna saas weeye intaa markaynu tilmaannay adiladan nebigu calayhi salaatu wasalaam marar badan buu sheegay in bidaca ay marduudo tahay inay muxdase kasta ay tahay markaysaa markaa bidco tahay bidco kastaana baadi tahay xataa khudbatulxaaja ku timid khudbatulxaajana nebigu calayhi salaatu wasalaam munaasabaad badan buu ku khudbadayn jiro khudabkiisa ku bilaaban jiray mar walba uu odhan jiray shay kastoo muxdasa ahi waa bidco bidco kastaana waa baadi maalin maalmaha ka mida ma odhan muxdasaadka qaarkood baan baadi ahayn ma odhan waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo warniyo ereyga kulli cumuum ha faa'iidaysee laakiin wakhtiyada qaarkood baa waxaa jira wax la yidhaahdo cumuumun yuraadu bihi alkhusuus cumuum khusuus looga jeedo oo lafdiga markaa cumuum inta la sheego muraadka looga jeedaa marka horeba yahay khusuus uu yahay waxaa la odhanayaa way jirtaa taasi laakiin ma baab iska furan baa mise waxa weeye calaamad gaaray leedahay yacnii ashyaaday culammadu yidhaahdaan waa cumuumun yuraadu bihi alkhusuus yacni waa shay caqlan la garanaayo marka horeba inaan markaa waxa weeye looga jeedin caamnimada aan looga jeedin khusuus looga jeedo yacni caqlan la garanayo ama xawaasta lagu haleelaayo khilaafkeeda cala sabiili mihaal allah waxa uu yidhi tudammiru kulla shayin biamri rabbiha dabayshii loo soo diray qowmu caad waxay shay walba ku halaagaysay amarka rabbigeed bay ku halaagaysay fa asbaxuu laa yuraa ila masaakinuhum hadda ma aragtaa waxay noqdeen qaar aan la arkayn guryahoodii mooyaane wax kale isla aayadda maxay tilmaamaysaa guryahoodii inaynay halaagin marka kulla shay in loogama jeedo inay cirarka iyo dhulka iyo guryuhu soo gudagelayeen ya oo in la yidhaahdo yacni markaa falam tudamir isamaawaati waalarda walam tudamir almasaakin cirarkii may halaagin yacni guryihii may halaagin buurihii may halaagin dhulkii may halaagin marka idan maadaama yacni xawaastiina aynu ku aragno cirarkii iyo dhulkii oo baaqi ah qowmucaad dabadeed allahna aayadda ku sheegay guryahoodii mooye wax kale inaan yacni la arkaynin oo ka baaqi ahayn dee in cumuumkani aanu cumuumnimo looga jeedin ay tahay cumuumun yuraadu bihi alkhusuus cumuum marka horeba khusuus looga jeedo oo muraadka looga dan leeyahay marka ay tahay yacni waxa weeye yacni markaa khusuus inuu yahay yacni waxay ka caddahay daliilka lafteedu ka caddahay xawaastiiyo caqligana waa mid lagu garanayo waayah wuxuu allah yidhi wa uutiyat min kulli shay shay kastaa la siiyey bilqiisa ee la siiyey malikatu saba waxaa mashhuura kolley balqiis in la yidhaahdo ba'da la kordhigo laakiin waxay sheegeen muxaqiqiinta qaarkood inay ku saxan tahay ba'da hoosdhiggeeda ayay tambiihiyeen laakiin sida kalea mashhuura waayahay shay kastaa la siiyey dee ashyaada qaarkood oo aan la siinin aayaadka laftoodaabaa laga garanaya falamaa ra'athu xasibatu lujjatan wa kashafat can saaqayha qaala inahu sarxun mumaradu min qawaariir taa lafteeda marka miday dee taqaanay oo haysay maaha marka yacnii shay kastaa la siiyey ashyaada qaarkood aan la siin baa jira oo dee in marka waxa weeye guuguulaha ama shimbiraha ay waraaqaha u dhiibato oo ay u shaqeeyaan in waxa weeye markaa jimanku u shaqeeyaan sidai nebi sulaymaan amarkiisa ugu shaqaynayeen taasoo kale lama siina aayadahana waa ka cadda hadda maaragta yacnii ciddii marka waxaweyn soo qaadaysay carshiga ee ku keenaysay intaan markaa indhaha yacni markaa laysku qabto aan la kala qaadin ama aan laysku qaban qadarka yaree marka waxaweyn yani intaasoo kale ku keenaysay lama siin marka idan adillada lafteeday ka caddahay marka wa uutiyat min kulli shay waxaa laga tilmaamayaa shaygii mulkigeedu u baahnaa baa wax walba la siiyey waxaan xaaje aynay u qabin oo ziyaado ka ah oo baahi gaara aynay u qabin iyada markaa lagama tilmaamayo waa cumuumun yuraadu bihi alkhusuus marka ashyaada maxay ku kala duwan yihiin cumuumun yuraadu bihi alkhusuus iyo yacni alcaam almakhsuus culammadu furuuq bay sheegaan caamka makhsuuskaa marka hore waxaa looga jeeday cumuum baa looga jeeday cumuumkana waa loo xujaysanayaa haddaan daliil khasisin marka la khasisana baaqigaa loo xujaysanaya laakiin cumuumu yuraadu bihi alkhusuus marka horeba cumuumka loogama dan lahayn naska markii la odhanayay oo allah hadalka uu yidhi wa uutiyat min kulli shay yaa tudammiru kulla shayin biamri rabbiha inkastay culammada qaarkood biamri rabbihaa baa qariine ay yidhaahdeen oo dee idan ilaahay maadaamay ku halaagaysay waxa loo idmay keliyay halaagaysay wax kale may halaagayn looma idmine sidaana culamada qaarkood ay u dhigeen marka caamka cumuumka looga jeedo iyo caamka khusuuska marka hore looga jeeda waa kala duwan yihiin caamka marka horeba khusuuska looga jeedaa cumuum uma xujo aha waxaa looga dan leeyahay waxay tahay macnaha gaarkaa looga dan leeyahay macnaha gaarkee looga dan leeyahayna dee waxaa laga qaadanayaa waxay tahay waa arrin xiski iyo caqligaba lagu garanayo yacni markaa weeyaan oo dadku ay marka waxaa garanayaan oo wada fahmayaan taasaa waxaa la yidhaahdaa cumuumun yuraadu bihi alkhusuus baabkani haddaba markaa ma cumuumun yuraadu bihi alkhusuus baa mise waa caam lafdigani lafdigani mee waa caam ee cumuum khusuus looga jeedo ma aha cumuum khusuus looga jeedo ma aha asalna waxa waa cumuumku markuu soo arooro in cumuumnimo loo jeedo ya maanic diidaya oo yacni markaa u diidaaya in cumuumnimo lagu xambaaraana ma jiro marka asalku waa in cumuumkii loo xujaysanayo loo daliishanayo haddaba qowl saxaabi ama qowl imaam ama qowl jumhuur xataa ma khasiisi karaan takhsiiskii wuxuu u baahan yahay daliil buu u baahan yahay min nasin aw ijmaacin yacni markaa lagu khasisaayo ayuu markaa u baahan yahay ama waxa weeye markaa qiyaas jeli yacni marka waxay ka cabbiraan culamada qaarkoodna ay yidhaahdaan yacni mafhuumkii yacni nafyulfaariqa ay ka cabbiraan culamada qaarkoodna mafhuum muwaafaqa ay ka cabbiraan haakada marka tani waxa weeye waa lafdi caama cumuum u soo arooray cumuumnimona looga jeedo culamo badanna ay u deliishadeen cumuumnimada saxaabada qaarkoodna ay yidhaahdeen sida cabdullaahi bnu cumar wuxuu yidhi kullu bidcatin dalaala wa in ra'aaha annaasu xasana cabdullaahi bnu cumar waxa uu yidhi waa min culamaa'i saxaabu ka mid ahaayee bidco kasta waa baadi wa in ra'aaha annaasu xasana dadku haba u arkaan inay xasano tahay muxuu tilmaamaya cumuumkii inuu cumuumnimo u qaatay oo cumuumnimo u daliishanayo a'immada qaarkood ay sidaa cabbireen macnahana ay ka fahmeen oo imaam maalik uu yidhi man zacama ana fi lislaami bidcatan yaraaha xasanatan faqad zacama ana muxammadan khana arisaala imaam maalik waxauu yidhi qofka sheegta inay islaamka ku sugantahay bidco uu u qabo isagu inay xasano tahay imaam maalik baa odhanaya imaamu daarilhijra shaafici shiikhiisii ayaa odhanaya faqad zacama ana muxamadan khana arisaala wuxuu sheegtay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam inuu risaaladda khiyaameeyey ayuu sheegtay yacnii aasaarta mawduuca ku soo aroortay caynkaa waafaqaysa sidaa naska oo inay sidaa u fahmeen tilmaamaysaa sidaasay u jirtaa haddaba marka waxaa weeye qowlka cumar ama qowlka shaafici ama culammada qaarkoodoo bidaca qaybqaybiyey xadiidka nebiga ma khasisi karaan iyadoo saxaabadii a'immadii qaarkood cumuumka u qaateen uguna camal faleen aynay sheegeen inaan bidco xasana la yidhaha ayna jirinba waxaa la odhanayaa ma khasisi karaan taasi waa jawaab wey jawaabta labaad waxay tahay maadaama aynu garannay inaan marka hadal saxaabi iyo hadal imaam iyo hadal culammada qayb ka mida ay tidhi aanay naska nebiga calayhi salaatu wasalaam ee caamka aynay khasisi karin taas aynu garannay maxaa lagu tawjiihinayaa hadalladoodan yacnii saxaabada iyo a'immada iyo saxaabada qaarkood iyo a'immada qaarkood xukun markay sheegaan waxay ku odhanayaan ijtihaad bay ku odhanayaan idaa xakama alxaakimu faijtahada uma asaaba falahu ajraan wa idaa xakama faijtahada fa akhta'a falahu ajrun caalimka ama imaamka ama saxaabiga hadalkiisu uu mas'alo fatwoodaa ama yidhaahdaa wuxuu dhex yaallaa bayna khata'in wa sawaab waa ijtihaad aqbali kara khata' iyo sawaab mid walba cumuumka xadiidka saxiixaynkana gelaya idaa xakama alxaakimu faijtahada uma asaaba falahu ajraan hadduu xaakimku doono inuu wax xukumo oo uu ijtihaado u dadaalo oo uu dad xaqii asiibo laba ajar buu yeelanaya hadduu intuu ijtihaado dadaalo uu khata'ana oo uu gefana hal ajar buu yeelanaya waa bayna ajrin wa ajrayn waa bayna khata'in wa sawaab saasuu markaa dhex yaalla haddaba hadalka markaa ay yidhaahdeen cumar uu yidhi ma waxaa lagu xambaarayaa inuu hadalka nebiga khilaafsan yahay mise haddii loo cudurdaari karo hadalka nebiga la waafajin karo waxa qumanoo fiican in la waafajiyo ee in la yidhahdo hadalkii nebigu ka hor yimi waxa ka quman in la yidhaahdo wejuu leeyahayoo wejigaasuu ku waafaqayaa in la yidhaahdo labada kee fiican yacnii culammada in loo cudurdaaro a'immada iyo saxaabada iyo marka waxa weeyaan haddii ay markaa naska khilaafaan oo cudurdaar marka inay u khilaafeen in loogu cudurdaaraa yacni waxa weyan way fiican tahay haddii loo tawjiihin karo si waafaqaysa naskana waa sida marka waxaa fiican weeye waa min baabi xusni danni malo wanaagsan inuu ku malayno aynu ku xambaarno ayaana fiican hadalka nebiga inuu ka hor yimaadana ma doonay haddaba nicmatilbidcatu haadihi yacni marka bidcada uu markaa cumar sheegaya maxay tahay yacni cumar salaaddii taraawiixda aynu soo sheegnay haddeer ayuu marka waxa weeye dadkii u yeelay imaam keliya oo tujinaya oo ay ku daba tukadaan oo ay ku xidhaan taasuu u yeelay taasi ma bidcaa oo bidca sharciya miyay noqonaysaayoo deliilba waxaan lahayn miyaa mise deliil bay leedahay maya alleelay qiyaamka ramadaan in jamac lagu tukadaa deliil bay leedaho dee nebigaa sameeyey oo axaadiistii saxiixaynkii kayrkood baa ku soo arooray laba habeen buu nebigu tujiyey calayhi salaatu wasalaam qiyaamkii ramadaan saxaabada markaa qaarkood tujiyey ay ku daba tukadeen markii dambena xukunkaa waa la nasakhay oo dib looguma daba tukanayo oo looma jamacsanayo ma odhan dibna looma tukanayo ma odhan ee wuxuu sheegay cudri buu sheegay cudurdaar keensaday inuu arrinkii joogtayn waayo cudurdaarkaasi waa maxay waa inuu ka baqay ummadda in lagu faral yeelo saxiixaynkayna ku taalla bukhaariiyo muslim yaa sidaasaan idinku soo bixi waaye guryihiinna ku tukada haddaba waa maanic waa shay nebiga u diidayey inuu markaa istimraaroo daa'imo joogteeyo qiyaamu ramadaan inuu jamaaco saxaabada ku tujiyo asalkii sharciyadana wuu caddeeyey sababta marka waxaa weeye hadda ugu soo bixi waayey ee u sii wadi waayey yacni jamaca qiyaamu ramadaan uu ku tujinaayo oo jamacnimo lagu tukanayo isaguna tujinayo maanica u diidayna waxa weeye waxaan ka baqay in laydinku faral yeelo ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maanicii baa meesha ka baxay maanici waa zuulay muxuu maanici ku zuulay wuxuu ku suulay nebigu calayhi salaatu wasalaam geeriyoodku geeriyooday calayhi asalaatu wassalaam oo waxyi dambe oo soo degayaa ma jiro yacni waxyigii waa go'ay shay aan hore faral u ahayn dib faral looga yeeli maayo maanici maadaamuu suulo meesha ka baxay cumar bnu khataab sunnadii inuu soo nooleeyuu doonaa sunnadii maxay ahayd sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo see loo odhanaya waa sunnadii nebiga ile nebigu ma daa'iminoo ma joogtayn in qiyaamu ramadaan jamac lagu tukadee see loo odhanaya waa sunnadii nebiga waxaa la odhanayaa inuu joogteeyo maanic baa u diiday xadiiskaana sheegaya maanicu markuu zuulana xukunkii wuxuu noqonayaa mid markaa istimraarkii markaa uu noqonayo mid sugan qaacidadii waa inagii sheegnay yaa idaa zaala almaanicu caada almuqtadii waa qaacida fiqhiya waa qaacida sharciya hadduu maanicu suulo oo meesha ka baxo muqtadigii keensanayay xukunku wuxu uu soo laabanayaa maxaa u diiday markii hore markaa jamacnimadan wixii keensaday oo ah markaa fadiiladan jamaca in lagu tukado in la raadiyo waxa u diiday waxay tahay maanica in looga baqay maanici markuu meesha ka baxay dee waxay noqotay inuu markaa caada almuqtadii sidaasaa cumar u soo nooleeyey oo yidhi saa ugu tukada markuu arkay dadkii oo saa ku tukanayana oo imaam keligii tujinayana waxau ihi nicmat albidcatu haadih marka waxa weeye ma bidca sharciya oo aan markaa idan sharci loo haysanin miyaa mise waxa weeye ictibaar baa bidca loogu itlaaqay wa in lam takun bidcatan xaqiiqiyatan sharcan bidca xaqiiqiya sharcan yaynay ahaanbe ictibaar baa loogu itlaaqay bidco may waa taa dambe weeye ictibaar baa bidca loogu itlaaqee bidca xaqiiqiya oo bidca sharciya ma aha waayo shaygaan daliil lahayn baa bidca sharciya noqonaya ya laakiin tani daliil bay leedahay yacni khulafaau raashidiinkiina waa sameeyeen oo facalaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiina almahdiyiina min bacdii marka sunnadii nebigiiyo sunnadii khulafaduba sidaasay ugu sugan tahay sidaas aawadeed taqsiimka bidcada la qaybinayo bidca sharciya bidca fi ddiin muxdasa fi ddiin biduuni idni min asharci wax lagu soo darrisiiyey qaybinta la qaybinayo la odhanaayo yacni markaa waa maxmuudiyo madmuumay noqonaysaa ama waxa weeye markaa waajibe iyo mubaaxa iyo yacni markaa manduube iyo ayay noqonaysaayo axkaamulkhamsa ku dareeraysa sax ma aha qaybintaa la qaybinaya waxaa looga jeedaa bidca luqawiya ictibaar baa bidca loogu itlaaqay luqatan oo ah namadkani inaanu markaysagaa wakhtigan dhowaa inaanu jirin ama istimraarkiisu aanu jirin yacni loogu itlaaqay taasina bidcadii sharciga ahayd ee xaqiiqiga ahayd noqon maysee waxay noqonaysaa bidca yacni luqawiya ictibaarka in bidca loogu itlaaqay sibay u cusub tahay walow si qadiim ha u ahaatee yacni mid nebiga lagala kulmay si ha u ahaatee si kalay tahay mid u cusuboo dee wakhtibay go'day oo la joojiyey inkastoo maanic diiday maanicina meesha ka baxay haddama aragta sidaas aawadeed ayaa markaa loo yidhi nicmat albidcatu haadihi loo yidhi marka waxaa lagu xambaarayaa bidca luqawiya in looga jeedo sidaana culamo muxaqiqiina ku xambaaray oo markaa ku tawjiihiyey oo ku tilmaamay ya yacni weliba waxaa soo aroortay riwaayo kale oo sheegaysa hadday tani bidca tahay sharti ku xidhaysa in kaanat haadihi bidcatan fa nicmat albidcatu laakiin saxiixa taasi kuma sugna saxiixa kuma sugna saxiixa waxaa ku sugan iyadoo shardiga ka madran ayaa ku sugan calaa kulli xaal tawjiiheeda waxba uma baahnaint riwaayada markaysaa markaa shardiga sheegaysa xaaje uma qabno tan markaa ku saabsan imaamu shaafici inuu bidcadu maxmuude iyo madmuumay u qaybsantaa bidcada uu qaybinaya waa bidca luqawiya ama bidca sharciya iyadu waa wada dalaalo xadiiska nebiga inuu khilaafo yacni miduu rabay ma aha miduu doonayeyna ma aha tii aan daliil lahayn baa bidca madmuuma noqonaysa waana ta bidca sharciya looga jeedo laakiin tii daliilihii bidca maxmuuda ah markaysaa weeye bimacnaa namadkeedu haba cusbaadee yacni ma aha bidca marka waxa weeye madmuuma a noqon mayse taasi waa maxmuudo marka haddii ay daliil leedahay shaygii daliilihina dee waa ka baxayaa yacni bidcadii sharciga ahayd waa ka baxayaa ciisadiin ibnu cabdisalaam markuu qaybinayo bidca uu odhanaayo bidcadu axkaamu khamsa ayaa ku dareera oo bidca waajibaa jirto mid sunnaa jirto mid mubaaxaa jirto mid makruuha jirto mid muxaramaa jirta bidcada uu qaybinaya waa noocee waxay tilmaameen culammada qaarkood bidcada uu qaybinaya inay tahay luqawiyadii maxaa u daliila waxaa u daliila ashyaa fara badan oo cisaddiin ibnu cabdisalaam uu radiyey bidca xun inay tahayna ku tilmaamay uuna radiyey ayaa markaa waxa weeye yacni jirta oo weliba dadka qaarkoodoo hadalkiisa cuskada ay doonayaan inay yidhaahdaan waa bidca xasana ayuu isagu wuxuu yidhaahdaa waa bidca dalaala ah waa bidca baadi ah yacni waxa weeye u inkiraa u radiyaa markaa ta u qaybinaya waa bidca lugawiya weeye bidcadii sharciga ahayd ma aha sidaas aawadeed ayuu u inkiray ashyaa fara badan oo dadka qaarkood ay doonayaan cumuumaad inay geliyaan ama qiyaasya ku sugaan iyo wax la mida ayuu inkiraayoo diidaa oo radiyaa oo ku sheega inay bidco tahay qaarkoodna uu tilmaamaa inay dalaalo iyo baadi tahay marka sidaas aawadeed taa uu qaybinayo wuxuu uga jeedaa bidca lugawiya ayuu markaa uga jeedaa haddii laga soo qaadoo la fardiyo inay culammada qaarkood sida cisaddiin ibnu cabdisalaam u qaybiyey bidcada sharciyada ah waxaa la odhanayaa ma naskaa la raacayaa iyo xadiiska nebiga mise qowl sheikh baa la raacayaa aqwaasha culammada waxaweeye daliil bay u baahan yihiin haddii mas'ale laysku khilaafo allah muxuu yidhi fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi waalrasuuli in kuntum tu'minuuna billahi walyowmi alaakhir haddaad shay isku khilaaftaan allah iyo rasuulkiisa u celiya fii shayin waa maxay waa nakira fii siyaaqi sharti waxay faa'iidaynaysaa cumuum shay kastoo umuurta diinka ka mida usuulka diinka ha ka mid ahaado usuulu diin ama furuucu diin ha ka mid ahaadee haddii la ysku khilaafo farudduuhu ila allahi waalrasuul allah iyo rasuulkiisa u celiya yacni kitaab allah iyo sunnata rasuul sala allahu aleyh wasalam u celiya sida kitaabkiiyo sunnada yacni markaa ugu dhowaanshaha badan ay ku tusinayaan yacni markaa qaatoo marka ku camalfala laga tilmaamaya waxaa la mid a aayadda kale wama ikhtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ila allah wax kastaa isu khilaaftaanoo shay ah xukunkiisu xagga allah buu ahaaday yacni marka waxay culammadu qaacidahaan yidhahdaan aqwaalu ahlilcilmi yuxtaju laha walaakin laa yuxtaju biha aqwaasha culammada xujo iyo daliil baa loo raadiyaa maxaa u daliilaa la yidhaahdaa laakiin iyaga lama xujaysto qowlka caalimku xujo ma aha isaga u baahan markaysaga in daliil loo raadiyo kitaabkiiyo sunnadiiyo ijmaaca looga soo maydhax diiro isagaa u baahan laakiin isaga la xujaysto xujiyo deliil laga dhigto la yidhaahdo hebel baa ii daliila hebel ma deliil baa hebel waa caalim yukhti wa yusiib hadalkiisu waa qaabil markaysaga raddi iyo qabuul buu mid walba aqbalaa imaam maalik muxuu yidhi maa mina ilaa radda warudda calayhi ilaa saaxibu hada alqabr axad nagama mid aha inuu wax radinayo ama lagu radinayo mooyaane ka qabriga u saaxiibka marka laga reebo bimacnaa nebi maxamed marka laga reebo ciddii nebi maxamed ka soo hadhay ama waxbuu radinayaa ama waa la radinayaa hadalkiisii waa qaabil liraddi waalqabuul mid walba waa aqbalaya hadalkaasi imaam maalik buu ka caanbaxay wuxuuse kala kulmay shiikhiisii rabiicata ibni abi cabdiraxmaan rabiicata ra'yi ayuu ka qaatay shiikhiisuna wuxuu ka qaatay mashaayikhdiisii buu ka qaatay mujaahid iyo ay ka mid ahaayeen xakam ibnu cutayba iyo ay ka mid ahaayeen ayuu ka qaatay yaguna waxay ka qaateen oo mujaahid ka qaatay cabdullaahi ibnu cabbaas oo tabaraani wuxuu ku soo wariyey kitaabkiisa mucjamulkabiirka inuu markaysaa cabdullaahi ibnu cabbaas sidan yidhi sanadka ibnu cabbaas laga soo warinayaana saxiix weeye ha yeeshee tabcada markaysaa markaa mucjamulkabiirka waxa ku dhacday yacni marka waxaa rafci baa ku dhacday laakiin wala ashbahu an yakuuna mawquufan sida marka waxa weeye uu u ekaansho badan yahay ee u dhowdahay waa inuu cabdulaahi bnu cabbaas mawquuf ku yahay wuxuu tilmaamay cabdulaahi bnu cabbaas axad kastoo naga mida hadalkiisa waxna waa laga tegaya waxna waa la qaadanaya rasuulullaahi marka laga reebo calayhi salaatu wasalaam isaga hadalkiisa waa la wada qaadanaya marka sidaas aawadeed waxaa loo baahan yahay daliilka in la raaco ayaa loo baahan yahay oo waxa weeye culammada hadday dhacdo markaysa markaa inay ijtihaadan mas'alo naska u khilaafaanna waa loo cudraa waa loo cudurdaaraa hadalkooduna wuxuu yaallaa bayna yani sawaabin wa khata yani marka waxaan yani khata iyo sawaab buu dhex yaallaa bayna ajrin wa ajrayn ajar iyo laba ajar ayuu dhex yaallaa acdaarta culammada loogu cudurdaaro markay nas yacni khilaafaanna ahlucilmi badan baa ka warramay laakiin waxaa kitaab qayima ka qoray shaykhulislaam ibnu taymiya rafcu lmalaami can ila'immati alaclaam marka khulaasadu waxay tahay calaa kulli xaal aasaartaasi uma daliil ahaa in waxa weeye bidca sharciya oo yacni markaa sharciga wax bidco ku ah oo aan daliil lahayn inuu marka waxa noqonayo mid maxmuud oo fiican oo bidca xasana la yska odhanayo yacni ma noqonayso ta kale waxaa la odhanayaa xusniga shaygu inuu bidca xasana yahay xusniga maxaa lagu ogaadaa a bisharci am bilcaqli ma caqligaa lagu garanayaa inay xasana tahay mise sharcigaa lagu garanaya haddii la yidhaha caqligaa lagu garanayaa waxaa la odhanayaa inuu caqligu wax taxsiiniyo wax taqbiixiyo oo shayga xasanka iyo shayga qabiixa caqliga lagu kala saarayo dee ahlusunna ma qabaan ee waa tariiqo lagu yaqaano muctasilo haatu odhanaayo ibnu subkiin waxakamat ilmuctasilatu alcaqla waxay xakam ka dhigteen muctasiladu caqliga oo wuxuu caqligu wanaajiyo waxay yidhahdeen waa wanaagsan yahay wuxuu caqligu xumaan ku sheegana waxay yidhaahdeen waa xun yahay dee taasi dariiqada ahlu sunnaha maahee ahlu sunnuhu waxay qabaan oo xataa ashaaciradiiyo maaturiidiyaduna ay marka waxaweye tan kula jiraan in waxaweeye sharciga taxsiinka iyo taqbiixa lagu ogaanayo dee haddii deliil sharciya uu sheegay shaygani inuu xasan yahay waa ka baxayaa yacni marka waxa yani bidcadii waa ka baxaya oo idan sharci baa marka loo hayaa idan sharci ayaa loo hayaa yacni marka taasi saas yadaabay noqonaysaa laakiin wixii idan sharci aan loo haynini waxay noqonayaan inay markaa bidcadii ku baaqi yihiin ayay noqonayaan laakiin wixii nas iyo ijmaac leh iyagu waxay noqonayaan inay ka hadhan yihiin wallahu aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلى هنا نصل إلى نهاية هذه المجموعة من الأسئلة وإلى أن نلتقي في مجموع جديد من الأسئلة العلمية المفيدة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته